الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أه ولا ليال waa maalintii labaad ee shirkeenna iyo muxaadaradii ugu dambeysay maanta oo ah muxaadaradii saddexaad oo aynu maanta gallo waxaana insha allahu tacaala muxaadaradaas maanta noo soo jeedin doona oo horteenna fadhiya sheekh maxamed rashaad oo wada garanaysaan muxaadarada astaanteeda ama magacay wadato waxa weeye sababaha ay ummaddee ay ummaddeennu ku hormari karto sababaha ay ummaddeennu ku hormari karto ayaa muxaadarada magaceeda la yidhaahdaa marka waxaa laydinka codsanayaa insha allahu tacaalaa inaad si fiican u dhegaysataan hadalkana joojisaan ilaahayna subxaana wa tacaala hanuugu anfaco isagana ajra ka siiyo falyatafadal mashkuuran
الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بيده الخلق والأمر وإليه المرجع والمصير كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون وأشهد أن محمد رسول الله أرسله الله رحمة للعالمين فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين أما بعد ولا لها مسلمين تا ee soomaaliyeed ee halkan iskugu yimid rag iyo dumarba assalaamu calaykum waraxmat ullah salaamtaas salaamtaas islaamka ka dambow mowduuca maanta aynu ka hadlayno ee ah sidee bay ku hormari kartaa ummaddu runtii waa mowduuc aada iyo aad aniga kolba sida fahmigayga uu yahay aada u ballaaranoo weyn waayo waayo waa in laga hadlo xalliga ummadda waxa u ah in laga hadlo waa in laga hadlo mafaasidka ay ku sugan tahay ama kharbudaadda ay ku sugan tahay iminka in la tilmaamo meeshuu ka yimid in la tilmaamo farta lagu fiiqo meesha looga bixi karana farta lagu fiiqo waxaan u kala qaybinayaa marka ugu horraysa in la qaato waayo ummad umma muslima ayaynu nahay kow inaan tilmaan ka bixinno nebiga calayhi salaatu wasalaam markii uu u yimid quraysh muxuu ka qabtay nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaan ku xuji doonnaa xukunka oo wareega oo gacanta u gala dadaanan ahal u ahayn in laga hadlo dhibaatada ay leedahay xukunka oo ka wareega gacantii aaminka ahayd ee dadaan ahal u ahayn gacanta u galaahay dhibka ay leedahay oo ummaddaas ay u soo jeedi karto saddex waxaan ka hadli doonaa maxaa dhacay markii dowladdii soomaaliya ay burburtay oo ugu dambaysay waxaan ka hadli doonaa sida aynu ku sugan nahay maanta ummad ahaan shan waxaan ka hadli doonaa ikhtilaafka ama yacni ra'yaalka kala gedisan ee saaxadda dadka wadaadada waayo waa su-aal soo noqnoqota marka oo had i jeer alle ku soo noqnoqotoo tidhaahdaa ummaddii waa burburtee wadaadadu xaggay ka taagan yihiin arrintaa ayada waxaan ka hadli doonaa xalliga mushkiladda soomaal muxuu noqon karaa aniga ra'yigayga waxaa jirta masaa'il fara badan oo dadku had i jeeraale ay yidhaahdaan sidee baa loo waafajinayaa waxa ka socda soomaaliya haddii dawlad laga sameeyo diinta islaamka iyo sidee baa laysu waafajinayaa caalamka kalena ay luku leeyihiin marka in laga hadlo wax laga tilmaamo masaa'ilka ijtihaadka u baahan qawaacidda fiqhiga u baahan oo la tilmaamo markaas masaa'ilu alkubraa lilqawaacid alfiqhiya alislaamiya ama usuul alfiqhi alislaami inaan wax ka tilmaanno markaa waxaan ka hadli doonaa markaa tii siddeedaad ahmiyadda ay leedahay dadku inay tashadaan iyadu oo ay ummaddan u horseedaan inay ku najaxaan diintooda iyo aakhiradooda labadaba diintooda iyo adduunyadooda inay ku najaxaan waxaa u baahan in la qeexo wax laga sheego xadka qofka bani aadamka camalkiisu uu la eg yahay waa intee imisuu qofku qaban karaa iskiis isagu xuduuddase laga rabaa waa maxay waxaan ka hadli doonaa markaasi in uu camalka islaamiga ma u baahan yahay iskiisa dhanba ummadda intaan la gaarin ma u baahan tahay in mas-uul la sameeyo hada jeeraale haddii ay u baahan tahay mas-uul in la sameeyo laga maarmaan ay nolosha qofka bani aadamka ay u tahay sidee baa loo dooranayaa mas-uulka ummadeed loo dooranaya yaa ahal u ah inay ummadda maamulaan tan labiyo tobnaad ee ugu dambaysa labiyo tobankaa xibnood ayaan u qaybin doonaa mawduucan waajib iguma aha inaan kulligood dhammaystiro hal saac iyo bar iyo wax lamida inaan ku dhammeeyo waajib iguma aha laakiin intaa labiyo tobankaa mawduuco aan sheegay wixii aan ka soo qaban karo mid walba ayaan isku dayi inaan wax ka idhaahdo waxaan sidaa u yeelay waxa weeye inaan xoogaa yar tilmaamo aniga siday fikrigayga ay tahay ama fahamkayga uu yahay mawduucus inta uu u koobnaan karo inaan ka hadlo waxaan soo qaadayaa marka asbaabta oo ummadu ay ku hormari karto kow ummad kasta oo muslimahoo meel taagan oo noolaanaysa waxaa waajib ku ah inay nebi moxamed raacaan calayhi salaatu wasalaam haddayba yihiin dad muslima oo islaamka aanan ka been sheegayna laakiin muslima ee doonaya inay muslim ahaadaanoo muslimnimo ku noolaadaan kuna dhintaan doonaya inaan soo qaado haddii alla yidhaahdo nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam inay dadku raacaan saxaabadii inay raacaan taabiciintii inay raacaan dariiqii islaamiga ahaa inay raacaan saasay lagama maarmaanku ah waa waajib weeye dadku inay raacaan nidaamkii nebiga inay raacaan waajibay ku tahay marka ugu horraysa marka waa in la fahmo weeye nebigu markii uu yimid calayhi salaatu wasalaam wuxuu u yimid ummad sida soomaalidu u kala daadsantaha u kala daadsanuu u yimid wuxuu u yimid ummad qolo walbaaba ay deggan tahay meel yaroo oo tuulaa ay deggan tahay aan tuulo magaalo ahayne macnaha meel daaqsinahoo ayagu ay degaan buu u yimid nebigu qabiilo walbaana ay iyagu haystaan meel territory ah oo iyaga u gaara ay deggan yihiin qabiilo kasta waxaa u ahaa madax siyaasadeed waxa u ahaa duqa qabiiladaas waxaana askar u ahaa nimanka qabiiladaas ka dhasha askar u ahaa yacni nimanka qabiiladaas ka dhashay yaa qabiilo walba askarteeda ahaa duqna waxaa u ahaa ninkii sheikhulqabiilaha ama kaabaqabiilka la yidhaahdo ayaa u ahaa dhaqaalahoodu wuxuu ku salaysnaa xoolaha ay haystaan markaas iyagu siyaasaddooduna waxay ahayd siday ula dhaqmaan qolo walba oo ayaga meeshaas ku dheggan siday ula dhaqmaan hadday tahay xarbi iyo hadday tahay silmi intaba tacliinna waxay ka ahaayeen dadaan waxna aqrinin waxna qorinin ayay ahaayeen marka dad dhaqaalahoodu uu xadidan yahay siyaasaddooduna ay xadidan tahay ciidankooduna uu kala qaybsan yahay mas-uuliintooduna ay kala qaybsan yihiinoo nin walba uu meel joogo ayay ahaayeen markii loo noqdo marka nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu caqiidadii u keenay wuxuu ku dhaqaaqay kow wax la yidhaahdo tawxiid uddiin waalcaqiida ayuu ku sameeyey marka ugu horraysa waa risaalada ilaahay uu usoo dhiibay subxaanahu wa tacaala tawxiid alcaqiidati waaddiin iyuu nebigu ula yimid diinka markuu u keenay nebigu oo ilaahay ugu soo dejiyo u usoo dhiibay wuxuu ku dhaqaaqay in dadkaasi wax la baro oo markuu baray ka dambow quuluu laa ilaaha ila allaahu tuflixuu saasuu nabiga calayhi salaatu wasalaam aad liibaanteenu horay aadu kacdeeni ilaahay aqoonsada saasuu nebigu ku yidhi quuluu laa ilaaha ila allaah tuflixuu war ilaahay aqoonsada aad horay u marteena horay aad u kacdeena ilaahay aqoonsada saasuu nebigu ula yimid calayhi salaatu wasalaam tawxiid alcaqiida waaddiin markuu ula yimid wuxuu ku dhaqaaqay nebigu inuu waxbaro dadkaa oo jaahiliinta ahaayeen maxaa yeelay ummadu waxay wax ku hormari kartaa dadkeeda wax yaqaana ayay hore ugu kici kartaa intay hadba la-eg yihiin nisbadooda hadba intay nisbadoodu la-eg tahay waxbarashada yay hore u kici karaan had iyo jeeraa leh marka waxbarashadu waa bandi asaasiya oo ummadda najaaxeediiyo horokaceeda ku xidhan haddaba waxbarashadaasi mid naafic oo waxtarla ay tahay sidaa darteeda ayuu qur'aanka sajilay arrintaa ayada ah nabiga wuxuu lagu bilaab lagu soo diiyey waxuu aha iqra' bismi rabbika aladii khalaq khalaqa alinsaana min calaq inuu qofku wax barto markaa oo tacliinta lagu boorriyo saas ayay ku timid calayhi salaatu wasalaam oo ku bilaabay wa fawqa kulli dii cilmin caliim inuu qof walbaa cilmiga uu ku sameeyo juhdi inuu ku sameeyo oo maanta ma arkaysa innamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa ilaahay saasuu qur'aankiisa ku yidhi subxaanahu wa tacaala nebiguna saasuu ku yidhi xadiidkii bukhari soo wariyey tacallamu alcilma fa ina alcilma biاltacallum tafaqahuu fa ina alfiqha bitafaquh bitafaquh war cilmiga barta cilmigu waa barashee barta cilmiga buu yidhi nebigu fiqhiga barta fiqhigu waa in la qofku fahmo diintee barta man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin saasuu nabigu ku taxriiriyey xadiidkii muslim iyo bukhaari isla wariyeen ilahay qofka uu khayr la doono diintou fahamsiiyahay fahma diinta buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam nebigu wuu ku ammaanay haweenka ansaarta khayrka haweenka ansaarta waxa weeye buu yidhi inaanu ka reebinin tacliintii inaanay xishoodku ka reebinin oy diintii fahmeenay barteen markay soo degtay xijaabku soo degay waxay bilaabeen yatalafacna bimuruudihinna buu nebigu calayhi salaatu wasalaam yacnii inay ku dhaqaaqaan oo diinta ay bartaan oo nebiga ay weyddiistaan tacliimta saasuu dadkii badwiga ahayn waxba kala garayna juhaasha ahay oo rag iyo dumarba nebigu diintii baray ijtihaadkaas ama tacliintaas diiniga ah uu baray ayay ku soo baxeen fuqahada waaweyn oo aanu naqaanno oo maanta ma arkaysaa sidaas ho looga soo dhaxloo saxaabadii nimankii ka dambeeyey taabiciinta ahaa maalik ibnu anas alasbaxi waa awowgii ou ahaa maalik ibnu anas ibnu maalik maaliggaas aad arkaysaan wuxuu ahaa ninkii duuga cuhmaan ibnu cafaan hamiinkii bileyl ninkii duugay buu ahaa marka taabici buu ahaa saasuu ku soo baxay min qabiilati alasbax fi lyaman asalkiisu ka yimid oo looga dambeeyey inuu ahaa ustaadu alfiqhi waalxadiid inuu ahaa looga dambeey oon qof fadwoo karaa jirinin madiine isagoo maalig ou joogo waxa keenta waxa weeye cilmigaas iyo culimmadiisii zuhri iyo dadkii oo wax ka bartay oo idil markii la fiiriyo ay ahaayeen nujuumtii ummadda horay ugu kacday nujuumtii oo xidigihii ummaddu horay ugu kacday ahaayeen imaamu shaafici oo asaga ku dul aqriyey muwada'a ku dul aqriyey maxamed binu idriis abu cabdullah ibnu cuhmaan ibnu shaafic ibnu saa'ib oo la yidhaahdo waa alqurashi uu awowgii ou ahaa saxaabi isagana saxaabi ou ahaa sidaasay salka u keeneen oo diinta dadka u bareen oo markii dadkii ay ra'yiga aadeen ra'yiga ka soo rabo usuul alfiqhi waxaa la yidhahdaa isagu dijaar risaala kitaabihi alrisaala oo asagu lijaamka u qabtay oo diidey ra'yiga waxaa la yidhaahda diidey oo yidhi man istaxsana faqad sharac yidhi oo ay kula dagaalameen axnaafta kula dagaalameen oy ku gaalaysiiyeen man istaxsana faqad sharac markuu qaacidada ku dejiyey isaguna ou yidhi may usuul aanan ku dhisnayn xadiidka maya ou celiyo fiqigiisa ku soo celiyey ilaa yowmina haadana ay mutamayiziin ku yihiin shawaaficdu inay ra'yiga madhabkooda o dhan ku khilaafaan xadiidka saxiixa inay ku khilaafaan sidaasay maanta ma arkaysaa talmiidkiisii ugu horreeyo kitaabkiisa alrisaala soo dawinay yaxya binu ismaaciil almusani ou sidaa ugu soo dareeriyey qaacidadiisa oo xataa ay ku doodaan shawaaficdu ay yidhaahdaan laba boqol iyo lixdan iyo afartii dhintay bacda shaaficiyi dhintay lixdan sannadood ou ku daafacou yidhi may madhabka shaafici waxa weeye idaa saxa alxadiidu fa huwa madhabi ninkii usuusha ku soo celiyey oo fiqiga ku soo celiyey islaamiga xadiidka ku soo celiyey sidaasoo kalayto axmed ibnu xambal oo isaga ardaggiisii ahaa oo maanta ma arkaysa asagu yeeshay xadiidka awoodda saare markuu arkay shaafici siduu xadiidka ugu soo noqday oo u diidey ra'yigii la iska soo istimbaadaya oo u diidey oo markaa isagu madhab mustaqil ah ku soo noqday ashaybani sidaa ku soo noqday isxaaq ibnu rahawe oo isaguna ardaggiisii ahaa dadka markaad fiirido culummada ahaayeen oo maanta wakhtigii shaafici joogeen waa nimankii ayagu markay cilmiga ka barteen shaafici ayaguna xataa noqdeen mustaqiliina bira'yihim noqdeen oo xadiidkii hirgeliyeen oo fiqigii istimbaadkii sidaa ku soo sameeyeen maxaa yeelay shaafici sidaasuu ku tarbiyeeyey oo ku tababaray in diinta loo celiyo asalka in loo celiyo daa'iman colaadda ay u qaadeen axnaaftu oo yidhaahdeen shaafici nin kala yihahayaan gabadhanada loo guurin ninkii shaafici yaan loo guurin halkaasay ka timi waan ogsoonnahay moxamed alxasan ashaybaani iyo isaga yacni munaadaraadkii ku dhex maray baqhdaad waanu ogsoonnahay isagoo lix iyo toban sano jir ayuu shaafici ka ahaa baqhdaad maka sheekh ka ahaa bacda daalik ou haddanana u guuriyey baqhdaad oo ay munaadaraad ku soo dhex martay adag markuu abu yuusuf ou la kulmay ka dembow yacquub markuu la kulmay oo asagu maxamed ee maanta abu xaniifa bashiir ibnu nucmaan ka sajilay cilmiga saasay munaadaraadka xooggale u dhex mareen markii dambe markuu masar u soo guuray oo qowluljadiid ou sameeyena ardadii ou ku tababaray ee xooggoodu masar saldhiggeeda ou ahaa wuxuu ahaa sidaa daa'iman wuxuu ahaa saaxibulxaq oo ku celiyay dadka gadaal yaa dilay markii dambe nin mutacasib oo maalikiyaha ku dhuftay dhagax ku dhuftay shaafici ul ku dhuftay baa la yidhi siduu ku dhintay yacni saasuu ku dhintay dhaqar oo ku dhuftay nin mutacasiba ayuu ku dhintay shaafici qaahira ku dhintay sidoo kalete axmed ibnu xambal ninkii mixnadii u adkaystay oo maanta muctasilada iyo shartoodii u adkaystoo saallaadka ugu dhuftay oo ku istaagay wuxuu ahaa cilmigaa keentay taa ou ka diida u yidhi laa alqur'aanu laysa bimakhluuq wainama alqur'aanu kalaamu ullahi almulanzal laa yakuunu makhluuqan ninkii yidhi oo muctasilada markii maanta ma arkaysaa ay halkaas zamakhshari iyo ay raaceen imaamu zamakhshari oo muctasilada ra'yigeedii raacay oo ay maanta halkaas soo istaageen oo qawaaciddooda shantaadi ay soo dejiyeen ninkii ka hor yimid oo culimmadu ay ugu yimaadeenoo la yidhi yaa abaa cabdillaah laa laa tadcuf naxnu waraa'ak gadaashaadan taaganna haddaad maanta daciifto islaamka waa la dullaynayaa meeshaad joogtaa ha ka bixin المعتزلة بحكوماتهم وظلمهم وقال والله لو قطعت إربا إربا لم أتراجع عن هذا المبدأ ويأتون كل من هو أعلم منه ويقولون يا أبا عبد الله لا تتنازل عن موقفك ويقول لو تنازلت عن موقفي لمات الدين ولذلك قاوم قاوم حتى عذب حتى عذب ومنع منه الصلاه منع منه الصلاة ويقول اللهم فاشهد أني لا أستطيع أن أذهب إلى مساجد الله كلما يسمع الأذان كلما يسمع الأذان يقول أذهب إلى المسجد ثم يرفضونه فيقول اللهم إني قد أجبت نداك اللهم إني قد أجبت نداك بالمسجد وهذا هو هذا هو كل صاحب الحق ما جاء إلا بالعلم والمعرفة ونجاح الدين لم يأتي هبلا بل كان مذهبهم هكذا أحمد بن حنبل الذي رفض أن يقبل الحديث إلا إذا كان صحيحا إلا إذا كان صحيحا ثم بعد ذلك مات مات ولكن طلع لم يكون مذهبا بحد ذاته وإنما كان يقف عند النص ثم جاء الخلال ليكون مذهبه مذهبا وفتاويه مذهبا وطريقته مذهبا أسس هذا المذهب الإمام الخلال ثم جاء العلماء جيل عن جيل saasay u yimaadeen inay diinta ummadda ku celiyaan oo ummadda kor ugu kiciyaan hadii jeeraale kuma imaanin ummadda horukaceedu kuma imaanin dariiqaa iska ciyaara kuma imaanin waxay ku yimid dhimasho iyo tadxiya ayay ku yimaadeen dhimashay ku yimaadeen inay diinka u huraan naftooday ku timid hada huwa addiin min ayna xasaluu haada waxay ka heleen nabiga calayhi salaatu wasalaam waxay ka heleen saxaabada ridwaanullaahi tacaala calayhim ajmaciin waxay ka heleen maanta ma arkaysaa taabiciyiintii bay ka heleen oo doonayay xaqa inay ag istaagaan hadii jeraale ninkii doona ha ku nacbaado ninkii doona ha ku jeclaada inay diinta ummadda ugu hergeliyaan arrintaa ayada sidaa darteeda yay saxaabadu ahaayeen bacda nebiy nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu kaloo ummaddii baray baan aliqtisaad inuu ummadda iqtisaadkeeda inuu xoreeyo oo maanta iqtisaadkii ku koobnaa ariga ay dhaqanayaan inuu soo kaxeeyo oo dawlad iyo ummad iyo suuq u kawino nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu nabiga u sameeyey asiyaasa almuwaxada oo wax alliya wixii ciidan kala qaybsanay o dhan buu meel iskugu keenay oo isugu soo aruuriyey markaasuu u kawinay jeish iyo ciidan ayuu u kawinay ayagoo markii hore ahaayeen luqaymaatun tu'kalu bisuhuula saasuu u keenay uma hadaba alakhlaaq uma keenin diinta keliyata ee nabigu ummadda wuxuu dhilay dhaqankeedau dhilay meeshaannu ka jabnana halkaa weeyaan nabigu ummadda dhaqankeedau dhila rag iyo dumarba waa dhilay muxuu ku sameeyey beentow ka reebay khiyaanadow ka reebay tuuganimadow ka reebay zinadow ka reebay xiqdigow ka reebay xasadkow ka reebay wuxuu ka reebay anaaniyaadkow ka reebay wuxuu u dhartiray kulligoodoo idil u sameeyey inay noqdaan ikhwaanan fi ddiin wa ikhwaanan fi illaahi caza wajala rijaalan wa nisaa'an saasuu isugu keeno ummadda ku mideebiyey saasay ku noqoto ummad markii dambeyta furus iyo iyo iyo maanta rom ka hor tagta oo maanta ummaddii muslimiinta ay sidaa ka soo saaraan kaanuu waxay ahaayeen a'imma ayaynu nidhi dadka salaadda tujiya saasaad ku garanaysaa markuu nabiga diri calayhi asalaatu wasalaam markii ghaswatu maanta ma arkaysaa yarmuuk ghaswatu yarmuuk waad garanaysaan nabigu wuxuu diray calayhi asalaatu wasalaam saddex kun oo ciidana ayuu diray wuxuu u kawinay maanta ma arkaysaa markii ugu horraysay ee xuduudda madiina uu ka baxo sanadkii sideedaada hijriga ahaa intaan maka la furanin yuu nabiga diray saddex kun oo ciidana uu hoggaaminayo usaama ibnu zayd uu hoggaaminayo zayd binu xaaritana dhihi laha zayd binu xaaritata uu hogaaminay ilkalbi wuxuu yidhi hadduu dhinto fa huwa jacfar binu abi aalib alطaa'ir fi ljanna hadduu dhinto cabdullaahi bnu rawaaxa shaaciru rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam jeyshkii waxay la kulmeen laba boqol saddexda kun ahaa laba boqol oo kun oo ciidan ah boqol kun oo ruumaan ah iyo boqol kun oo carabtii maanta halkaa jeedeen judaam iyo lakham iyo ay ka mid yihiin balqiin iyo ay ka mid yihiin beli ay ka mid yihiin ayuu la kulmay laba boqoloo kun oo ciidana iyo saddex kunoo nin war maxaan yeelna cabdullaahi ibnu rawaax oo qaa'idkii saddexaad ay soo taagay wallaahi inaan u imaan buu halkaanuu yidhi wax kale inaan guulaystay inaan dhinta labadaa midkood baan u imid gadaal u noqon maayo bal wuxuu leeyahay abyaad cajiiba jiddan ow yidhi ilaahay ballanan hortii ugu qaaday buu yidhi dagaal galay inaana ka soo noqonayo ilaa inaan ku dhinto iyo inaan ku guulaysta moogiyo markuu galay dagaalkii oo ra'yiga ee ku ekaaday oo bacda fatra ay halkaa dhigeen bacda alaaati ayaam waxay goosteen inay galaan dagaalkii inay galaan famaata famaata maanta ma arkaysa zayd binu xaarisat uma tawalla alqiyaadata jacfar alطaa'ir بل قطعت أيديه وقطع إلى نصفين ثم جعل الله له جناحان يطير في الجنة ثم مات عبد الله بن رواحة والنبي أخبر هذا الخبر قبل أن يبلغ الخبر إلى المدينة فقال هذا جعفر يطير في الجنة ثم ماذا قالوا كيف ننقذ الجيش جاء اختاروا من بينهم خالد بن الوليد سيف الله المصلول فقال أنا أنقذ لن أتزحزح من موقفي هذا ولكنه wuxuu sameeyey markii dambeeto inuu ciidankii u sameeyo taktika inuu sameeyo أمام العدو وجها لوجه لكنه ينقذ الجيش الإسلامي inuu gadaal farda ka diro oo yidhaahdo sidii taho madad ii buska soo kiciya xagga ka soo kiciya fardihii oo ay arkeen boor cirkii dhulka isqabsaday ay yidhaahdeen nimankii waxaa u yimid ciidan cusub oo markaa hadba gadaal u bixiyo gadaal u bixiyo gadaal u bixiyey oo markaa jeyshkii keenay khaalid ibnu waliid ilaahay ku soo badbaadiyey subxaana wa tacaala wajhan liwajhin oo qu- ay kufaarti baqayeen roomaanka ay leeyihiin nimankii taatika kale ay damacsan yihiin gadaalubaxoodu waa khatar yaanan ka baqayn guryahooda ay dhowranayeen markaa camr ibnu caas buu soo diray nabiga calayhi salaatu wasalaam asagoo ciidan hoggaaminaya inuu soo kala furfuro qoladii ree'ayeeyadii inuu soo kala furfuro asagoo doonaya maxaa yeele camr ibnu caas aa- ayaydiis aabbihii dhashay ayaa beli ka tirsanay markuu u soo diray nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo wuxuu la kulmay inay meeshaa col mahiigaanuhu fadhiyo haddana kolkaasuu qaylo nabiga u dirsaday oo yidhi col baa ay hor fadhiyo badan kolkaasuu nabigu soo diray niman la soo xulay oo abubakar iyo cumar iyo ku jiraanuu u soo dhiibay abu cubayda caamir bnu ljarax amiinu haadihi lumma kolkaasuu yidhi laa takhtalif maca camr markii camar ou yimid maxallu shaahidkan uga socdaa waa kan wey markuu uu yimid abu cubayda yow isku daya abu cubayda inuu dadka salaada tujiyo camar maya buu yidhi anaa nabiga u qaylo dirsaday buu yidhi anaa nabigu madad ahaan iigu kiin soo dirayo ciidan ahaan markaasuu abu cubayda ka joogsaday ja- sidaasuu camr ibnu caas ciidanka ku salaada ku tujinayay ummaddu waxay ahayd sidaasay u ahaayeen a'immatan bisalaah wa qudaatan dad oo maanta qaaliyaal ah oo dadka ku kala xukmiya xaqa ku kala xukmiya ayay ahaayeen dadka ku kala xukmiya cadli ku kala saara ayay ahaayeen iyo cilmi iyo iyo xikma ku kala saara ayay ahaayeen waxay ahaayeen dad maalkooda loo aamino waa ina marka hadalkan maxaan u tirinaya ummadda soomaaliyeed meeshay maanta ka taagan tahay iyo dadka hor ordaa waxa ay yihiin inaad fahamtaan darteed baan ula jeedaa qadiyaddan ayada ah waan hubaa inaana dhammaynayn mawduuca galabta laakiin inaad fahamtaan weeye ujeeddada aan ka leeya halkaa ummad salkii laga gooyoo laga lumiyey in maanta loo doondoono la yidhaha xaggee ka bixinaa in la yidhaahdaa ma suuragal ma ah sidaas ayuu maanta ku noqdeen yaani dad aaminyaal ah oo maalkii dadku ay u dhiibtaan oo nin walba uu noqdo sanduuqa ama bangiga keliya dadku wax u dhiiban karaan saasay ku ahaayeen maanta ma arkaysaa niman jeyshka hoggaamiya oo ciidanka hoggaamiya saasay ahaayeen niman xuruubta dabbira oo ayagu intaas saddex kunoo nin in laba boqoloo kun oo nin ay maanta ka awood roonaadaan oo inta ay ka dileen jeyshka muslimiinta laba iyo tobanaa ka dhintay qaswadaas saddexda qaa'id ay ku dhimatay kufaarta cadadka ku dhintay ca- tiradeeda lama sheegi karo ilaahay baa garanaya subxaanahu wa tacaala waxay ahaayeen niman dalka maamula diinta maamula oo aanan marnaba aanan ummaddu aanan kahanin ayay ahaayeen wakhtigoodii xuduudda ilaahay ooga oo aanan uga baqinin fii diin illaahi lawmata laa'im aan uga baqinin nin kasta oo ayaga ka midana fii waqtin waaxid wuxuu ahaa nin taqi ah waxyaalaha ay ku sifeebeen ummaddaas horukaceeda haddaad doonaysaan wuxuu ahaayeen nin taqi ah kow tiriya ila tiriya adinku hoosta ka tirsada ninka ummadda maamulay wuxuu ahaa nin ilaahay ka baqa oo ciidankaa uu hoggaaminayo dagaal gelin nin salaada tujiyo uu ahaa asagu haddii lala mufaawadoonayo dadna dadka asagu la mufaawadooda ayuu ahaa haddii maanta wax la bixinayana hortaagan buu ahaa haddii wax loo qaadayana asagu wax u qaado u ahaa saasuu nabiga calayhi salaatu wasalaam ta'miirkooda ugu samaynayey oo u baray inay ummadda maamulaan marka taqi zaahid ah oo ilaahay ka baqa oo adduunyada ka zaahido aanan doonayn inuu lacag aruursado jeebabka ku gurto aanan doonaynin caabid ah oo ilaahay caabudo subxaanahu wa tacaala waric ah oo dhowrsan oo xaaraanta aanan afkiisa u oggolayn maxaa yeele wuxuu doonaya inuu ilaahay camalkiisa aqbalo subxaanahu wa tacaala doonayay ilaahay ka baqa subxaanahu wa tacaala oo khaashic lilaahi caza wajal waxay ahaayeen geesi mujaahid ah oo aanan inuu dhinto iyo inuu noolaadaa iskugu mid tahay ayay ahaayeen waxay ahaayeen qaadiyaal diinta fahamsan oo kala garanaya xaqa iyo baatilka bal ummadda soomaaliya dadka hor ordaahi geesi ma lagu hayaa jihaad diinta ilaahay u jihaada mase diintii bay dhabar goynayaan nin maanta qaadi ah oo wax kala xukumi karoo dadka xaq iyo baadilka kala garanaya ma lagu arkaa dadka hor ordaya nin ilaahay caabudaya oo salaad tukanaya ma lagu hayaa nin maanta ma arkaysaa ka saahidaya adduunyo oo le dani iguma jirtay ummaddan wax u taraya ma lagu arkaa adinka idiinta allataa waxay ahaayeen niman fuqa'aha oo mujtahidiinoo mas'alada kitaabka ilaahay iyo sunnada nabigeenna ula noqda waxay ahaayeen niman umara'a oo wax kala goy kara waxay ahaayeen niman siyaasiyiina oo garanaya meesha ummadda khatarka ugu jira iyo diinta ugu jirta garanaya sidaa darteeda diinka iyo siyaasadda waxay ahaayeen inay iskugu duuban yihiin ninka muslimka ah inay iskugu duuban yihiin oo aanay marnaba aanay ku kala teginin oona diin iyo siyaasa aanay u kala saarnayn ay sidaa iskugu mid yihiin waaxid iskugu yihiin waxay ka barteen taa nabiga calayhi salaatu wasalaam ayay ka barteen waxay xambaarsanaayeen ruux keliyata oo mid ah waxay qaateen tarbiye qur'aaniya iyo tarbiye nabawiya ayay qaateen maanta qof lagu qiyaasayaa ma jiro qof maanta lasoo bandhigi kara oo la dhihi karayo sidii nabigu dadka u tarbiyey maanta ha la helo dabcan ma jiro dadkii nabigu tarbiyeyey la heli maayo dadkii nabigu tarbiyey dadkay tarbiyeeyeenna la heli maayo dadkaas kaleeta dadkay tarbiyeeyeenna la heli maayo laakiin miqyaaska iyo meesharmentigu waa ayaga weeyaan jaangooyada ummaddu waa in ayaga la raaco weeye sidaas ayaa diinta islaamku na baraysaa oo inoo jidaynaysaa shuruudda waxaa ka mid a ummaddu inay hor marto inay jihaado oo xaqa daa'iman ay ku jihaado maxaa yeeley qofka wuxuu haystaa jihaadka inuu yahay un jihaad gaal lala jihaado no jihaadka naftaa ka daran qofka inuu naftiisa la dagaalamo inuu daa'iman waxa ay doonayso uu khilaafo maxaa yeele nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalam xadiidka saxiixahaa xujibat innaaru ama xufat innaaru labada riwaayo baa jiraan bishahawaat waxujibat aljannatu bilmakaarih buu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam riwaayadda maanta ma arkaysaa imaam muslim xufat ayaa ku taalla riwaayadda kaleetana waxaa ku taalla xujibat sidaa darteeda yaad waxaad arkaysaa wixii jannada gaarsiin laha dadku inay necab yihiin waxaa naarta jiilinayana inay ka daba ordayaan ay jecel yihiin marka qofku inuu dagaalka ku jiro daa'iman inuu naftiisa iyo shaydaanka caasiyo inuu ka soo horjeesto wakhaalif innafsa waashaydaana waacsihimaa waynhumaa maxadaaka nusxa watahimi buu yidhi markaa imaam albusayri markuu ka hadlayey dabcan waxa weeye inuu qofku naftiisa daa'iman yahay shaydaanku inay shirka yihiin daa'iman oo ay haddi jeeraale ku amrayeen waxyaalo xun ina nafsan la ammaaratun bisuu inay tahay siduu ilahay qur-aankiisa fii suurati yuusuf ilahay ku caddiyey marka qofku inuu jihaad ku jiro ijtihaad fi lxaqi inuu ku jiro daa'iman xaqa raadinayo waxaa ka mida shuruuddaas marka aljihaadka markaan leeyahay waxaan ula jeedaa inuu qofku intii taagtiisa ay tahay ou juhdu ku bixiyo inuu gaaro waxyaalaha laga rabo qofka muslimkaa inuu ku bixiyo daacada ilaahay inuu ku bixiyo raalli ahaanshaha ilaahay inuu ku bixiyo inuu ilaahay xukunkiisa u khuduuco u hoggaansamo daa'iman inuu amarkiisa ilaahay u dhiibo subxaanahu wa tacaala taasna waxay u baahan tahay dhowr arrimood inuu qofku amarkiisa ilaahay u dhiibo subxaanahu wa tacaala inuu daa'iman maca alxaqi ahaado wuxuu u baahan yahay awalan caqiide adag buu u baahan yahay oo aanan ahayn maanta ma arkaysaa mid taag daran oo daciif aanan ahayn ee qawi ahoo diintiisa qofkaana uu ku kalsoon yahay oo ilaahay subxaana wa tacaala uu ku kalsoon yahay oo aanu ka baqinin cid kaleeto maxaa yeele taasay ku gaareen iyaguba saddex kunoo inay laba boqoloo kun oo ciidana ka hor timaado waxaa keentay alcaqiidatu alqawiya keentay ahiqatu billah ilaahay ku kalsoon yahay qofkan ilaahay subxaana wa tacaala inuu qofkan u abuurtay asaga inuu rabbi raalli geliyo bani aadam inuu raalli geliyo inaan loo abuurinin inay sidaa fahmaan waxaa maanta ma arkaysa ay u baahan tahay inuu qofku diinta islaamka tarbiyadeeda inuu qaato oo dhaqankiisa iyo suluunkiisa kitaabka ilaahay inuu u celiyo hadii jeer ale waan maqlayaa diinta laakiin si kalean u dhaqmaya maya ma soconaysa taasi tarbiyadaas oo maanta ma arkaysaa fog oo aanan ahayn runtii yaani mid sahlan oo basiida aanan ahayn inaanu qofku ku dhaqaaqin hadi jeeraale yacni waxyaala emotionis inaanu ku dhaqaaqinin maxaa yeelay emotionisku daa'ima waxay dilaan qofka ayay dilaan yacni yacni gaal baan beri waxaan ku ehi nabigeennu wuxuu yidhi laa taqdab gaal baa inta sidaa u fiiriyo wuxuu yidhi saasay qabtaa diintiinu haabaan nabigeenna saa yidhi nagula teliyey markaasuu yidhi meel kaleu ka fiiri waa business man moogtaha ou yidhi kaysku waxun waya buu yidhi your religion is very deep buu yidhi maxaa yeelay all the life is a game when you be angry buu yidhi you lost your game di- noloshoo dhan waa game buu yidhi waa maanta waa cayaar buu yidhi haddaad xanaaqda buu yidhi all waad waad luusgaraysay buu yidhi geemkaaga dhan waad luusgaraysay buu yidhi marka inaadan geemkaaga luusgaraynin oo noloshaada aadan luusgarayn waxay ku xidhanta uu yidhi inaad diblomatic noqoto daa'ima inaadan cariysan caroonin buu yidhi marka nebigiinu wuxuu ahaa buu yidhi very intelligent ayuu ahaa buu yidhi ugama baahni asaga laakiin waxaan ku tusinayaa inay qadabka uu tahay shar oo dhan gogosheeda inay tisaldhiggeeda sidaa darteeda cawaadifta qofka intuu markiiba bul yidhaah uu iska ordo oo ama wax ku dhaqaaqo isagoo keligiisa ama saa sameeyo inayna diinta wax badan u taraynin laakiin loo baahan yahay qofku inuu daa'iman ou yeesho kaasiimo inuu yeesho wixiise inuu ah, nidaamin karo inuu maanta ma arkaysa akhlaaqdiisa dhisi karo inuu had waxa uu doonaya inuu sameeyo inuu u qasdo daa'iman inay lagama maarmaan tahay waxaa lagama maarmaana oo qofka muslimka waajibkaa inuu yaqaano islaamkan oo doonayo asaga dartii inuu u dagaalamo haddaanu islaamka aqoonin soo ugu dagaalamaya ama naftiisana na- kama celi kara shaydaanka cadowgiisa bani aadamkaana iskama celi kara haddaanu diinta waxba ka aqoonin sidaa darteeda uu- yaani diintan islaamka waa inuu qofku daa'iman uu yaqaanaa ayada waa inuu yaqaano qofkan gaalkaasi dad kula dhaqmaysa adigu qofkan gaalkaasi ha kula dhaqmaysaa waa ma xuduudii ad- adiga iyo asaga idiin dhexeeya saasaad ugu arki qofku had gabadha haddeen diinta aqoonin gaalka waa iska raaca hadday rabto wiilka haddaanu diinta aqoonin gaasha waa iska raaca ma fiirinayo ma odhanayo war qofkan iyo adiga bani aadamnimadaa idinka dhaxaydee maxaad ku kala duwantihiin ma odhanayo qofki maxaa yeele diintiisu ha garanaynin diintaanu garanaynin inay xataa dadku aakhara ku kala bixi doonaan iyaanu garanaynin oo muslim iyo gaal ay u kala bixi doonaan aanu garanaynin waxaanu aqoonin faa'iidada ay u leedahay diintan islaamku xayaatadiisaan waxay xayaatada gaalka uga duwan tahay ayaanu garanaynin taasaa keenaysa waxyaalahaas oo idin maxaa yeelay jahliga wey saldhiggeeda saasuu nabigu marka dadka diinta u barayey oo tacliimta u barayey oo qiraa'ada u barayey oo qoritaanka u barayey oo ummadda ku taxriidinayay ayagoo dhab ahoo jaahiliina si kor ay ugu soo kacaan inay wax bartaan oo diintii haddaanan ayaga samayn lahaynna maanta diinta aan haysana ma aanan haysanin sidaa darteeda waxaa lagama maarmaan ah inuu caalamkan oo dhan kulligii uu u khuduuco ilaahay khaaliqaha isaga abuurtay geedkii baa ilaahay u khuduucay dhagxii baa ilaahay u khuduucay xidigii baa ilaahay u khuduucay dayixii baa ilaahay u khuduucay qoraxdaa u khuduucday dabayshaa u khuduucday makhluuq wax alla waxa ilaahay abuuro dhan baa ilaahay u khuduucay marka qofku inuu diido maanta ilaahay maanta axkaamtiisa kowniga ay ma diidi kara gaalka xataa ma diidi kara axkaamta ilaahay toornayda igu kacday buu ku leey dhulkiiba ila gariray buu leeyay saana igu kacduu leeyay abaaraan ugu dhacduu leeyay ma diidi karo qawaaninta rabbaaniga maadaama aanan diidi karinin inuu ilaahay u hoggaansamo maxaa yeele ilahay qur'aanka sa ku yidhi walahu aslama man fi samaawaati waalard dawcan wa karhan wa ilayhi yurjacuun yacni ilaahay waxa u hoggaansamay wax allaale wixii samaawaadkan ku sugan iyo wax alla wixii ardadan ku sugan mid ogol iyo mid la qasbiyey intaba asagaynu u noqonayaan ma diidi karaan maadaama aadan diidi karin ilahay inaad u hoggaansantaa waajibay kugu taha kolkaa horukaca qofka bani aadamka uu ka hadlayana laba nooc weeyaan inay noqoto horukac maadiya iyo inay noqoto horukac maanta ma arkaysaa eh, maadi iyo macnawiya labadaba gaaladu waa ku dadaaleen horukac maadiya inay gaaraan laakiin kamay badbaadinin tacaasadii iyo baabi'ii ay ku- faysgaraynaya kama aysan badbaadin taas bal waxay gaarsiideen maanta inxitaad meesha ugu dambayda ayay gaarsiiyeen caqligoodu wuxuu gaarsiiyey maantayta inay laba nin isu guuriyaan laba haweenan isu guuriyaan oo ay soo istaagaan oo da- kii dadka hogaaminaya uu la soo istaaga anaaba aba waxa aan sheegayo qaanuunka kuwa uu dejinaya maxaa yeelay iyagii baa noqday wixii muddaa laga soo shaqaynayey markii laga soo shaqaynayna caqliga bani aadamka wuxuu gaari waxay dhibsanayeen inay aqbalaan buu gaari maxaa yeele waa caqli bani aadame maaha diin maaha آه، إلهي قرآن كيس وحوكولا كلية ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض من في السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب سورة الحج إلهي سلاسو كلية كون كانوا إذ با إلهي وهو قال سمي بني آدم ككلية ما هي مخلوق وحي إلهي أبو ردنا إلهي وهو سبحانه وتعالى حدك هداي تاي هداي دولكي تاي هداي جيديه تاي هداي دقحتي تاي هداي دبيشي تاي وح اللي وحي كسوغان عركي دولكبا إلهي وهو سبحانه وتعالى ummadda marka waxaanu soo galnay bandigeedii kaleeto oo ahaa xukunka oo ka guuray gacantii dadkii ahalka u ahaa ka guuray dhibaatada ay keeni karto ummadda soomaaliyeed markii ummad loo aqoonsaday xukunkoodii wuxuu gacanta u galay runtii mansibka khatiirka ah aanan ka zuulin inuu weli khatiir yahay jiddin yahay wuxuu gacanta u galay dad aanan akufa u ahayn maxaa yeelay soomaalida ku maamooda waxay yidhaahdaan qur'aankii alif waxmala ka hallaabaa albaqara kama toosay yidhaahdaan qur'aankii alif waxmala ka hallaabaa albaqara kama toosay yidhaahdeen xukun markiisii horeba aan lagu salaynin in diinta islaamka dadkaani waa muslimiin soomaalida waxay xaq u lahaayeen markii gaanka gaalka gacantooda ilaahay ka saaray inay yidhaahdaan gaalka gacantiisa ilaaha naga saaree qaanuunkaagii shareecadaada ma rabnee middanadiyaan aadayn inay yidhaahdaan oo qaanuunkii binaalaha ay talyaani iyo ingiriis ka qaateen ay ku beddeleen minhaajkooda ku beddeshaan bay ahayd ma ayna yeelinini dad talyaani soo tarbiyey ahayeen ingiriis soo tarbiyey ahaayeen dariiqoodii bay moodeen inay sax tahay leannahu jaahiliin bay diinta ka ahaayeen marka halkaasuu ka hallaabay tiyaanu weli ku socdaan ma yaqaanin marka islaamka wuxuu yahay ma yaqaanin marka gacanta uma gelinin ummaddan xukunkeedu gacanta uma gelin dadkii ahalka u ahaa oo aan soo tilmaamay ee ilaahay ka baqayey oo adduunyada ka zaahiday oo caabidiinta ahaa oo khaashiciinta ahaa oo dagaalka hogaaminayay oo qudaada ahaayo maanta marka sharciga yaqaan gacanta uma gelin gacanta wuxuu u galay welad mid uu tarbiyeeyey talyaani iyo ingiriisuu gacanta u galay yacni culamaa uu soo takhriijiyoon cilmina aanu soo barinin yuu gacanta u geliyey ummaddii marka waa halaagtasantay iyaguna waa halaajiyeen dalluu wa adalluu marka ummaddii waa lumiyeen ayaguna waa lumeen maxaa yeelay maanta waxa waxaanay aqoonin waxba kuma tari karaan culimmadii waa ka fogeeyeen dadkii maanta markaysa diinta xaqa yaqaana waa ka fogeeyeen waxay la raaceen ay yidhaahdeen ilaa iyo seventy sevenkii markaan aniga soomaaliya ardayga ka ahayn iskuulka ka baxaayey waxaan ku arkayay nimanka oo maxkamadaha ay la tashanayeen qudaadda soomaalidu talyaaniya ahaayeen maxay taha waxaasoo kale nimankii yaqaana qaanuunka soo bartay oo talyaani ama wax ka soo bartay ama gudaha ku bartay ama dibadda ha ku barteen ayaa joogaan qaanuunka soomaaliya waxaa saldhig looga dhigay qaanuunkii talyaaniga ee gaalka haya looga dhigay dadka soomaaliya talyaani ma ahayn soomaalidu ingiriisna ma ahayn dad muslimiinay ahaayeen bal siday caqligooda u keenay inay dad muslima ku xukumaan qaanuun gaal ku xukumaan waa wax fooraro wey sooma wax fooraro wey ninkiioo muslimay waxay u gelsheen sarwal dabagaab u geliyeen salaaddiisa ugu tukanaya marka nin sarwal dabagaab loo geliyey bal salaaddiisa ugu tukanaya waxa weeye war muslimaan ahoo dharkaagaan ma rabeen sarwaal haddaa siinaysa mid dheer isii xataa dhihi maayaan musiiba kubra waxa weeyaan ummadda halaageeda ku dhacay marka mansibkeedii ummadda dadkaasaa gacanta u galay uma diyaar garoobin hadday ka qaateen kuwii afarta xaboo talyaaniga iyo afarta xaboo ingiriiska yaqaanin markay ka qaateenna ma dhihinin war annagu waa ka soo reebnay ummad yahay dadkii diintiina yaqaana haydin xukumeen ma aanay dhihinin uma diyaar garoobin waxba uma baranin iskuma dayin maanta ma arkaysaa inay tarbiya diiniya xataa qaataan iyaga naftooda inay culimmada wax ka bartaan iskuma dayinin la taliyaal culamo ah oo muslimiina ma yeelanin diin ahaan iyo akhlaaq ahaan midna in la taageero ummaddii wax la taro ugumay diyaar garoobin ruux xataa waddan iyo badankood ma lahayn baa laga yaabaa ama islaamiya waxaa meeshaasi ka dhacay markaa dayac fara badan ayaa ka dhacay baaba' fara badanaa ka dhacday oo masaa'ilkii diiniga ahana ku lumeen adduunyadiina ay ku luntay aakharadiina ay ku luntay li'annahu waxaa meeshaa ku dhacday inaanay dadkaasi aanay heli aanay garannin soomaaliya xukumaya markaa oo lixdanaadka xukumayey iyo toddobaanatanaadkii siyaad barre ka hor xukumayey inaanayba ahal u ahayn inayna xataa wax qoraan inayna qaarkood ahal u ahayn yacni arrin la yaab leh oday dadku ay ka dhigtaan runyo been waxay taha maqan nin kasta asagoo u tiiriyaa faaraxa gololey yaa waxaa la yidhi wuxuu aaday new yorgu aaday baa la yidhaahda in lagu been abuuro in runtaa garan maayo kolkaasuu diyaaraddii ula socday buu garan waayey baa layidhi wuxuu yidhi marka inta canug inta lacag siiyey buu yidhi diyaaraddii soomaalida wafdigooda la socday iisoo fiiriya markii dambe inta soo kaxiyeen ciyaal yareeli waa taas nin baa ku eedeeyey wuxuu yidhi faarax golleyow diyaraddii waa ka luntaale bal ka waran adaan kaa fiicnaayo adigu laaluushna ma bixideen uu diyaaradda lagugu soo tusow yidhi waxna wax qorinna iskaga mid ahna hoo yidhi caqlina anaa kaa roonaayo yidhi nimankii soomaaliya maamulaya nimankaasi ahaayeen yacni adigu diyaaradda haddaad ka lunta xataa ma aad garateen uu yidhi laaluush bix kolba waa luntay ma garateen uu yidhi laakiin anigu laaluusha baxsho diyaaraddi waa laysoo tusay buu yidhi sidaa darteeda ayay dadka ayaga ahaa u lumeen run ahaantii oo uma iyaguna waa lumeen ummaddiina waa lumiyeen diintiina waa ka fogeeyeen dhaqankoodiina waa ka fogeeyeen saasaa keentay tacaasadaas iyo burburkaas keentay ummaddu maxay u baahan tahay ummaddu dabcan waa u baahan tahay yacni maanta ma arkaysaa culumta diiniga waa u baahan tahay inay aad uga murugtay u baahan tahay culumta kaleetana inay barato waa u baahantaho dhakhtarnimadii iyo injineernimadii iyo wixii dhamma inay bartaan waa u baahan yihiin nebiguna uma diidinin nin kaloo caqliluna uma diidin wax bani aadamka wax taraya inay dadku bartaan uma diidinin bal dadkau soo qafaalo wuxuu ku xukumay inay dadka wax baraan oo qof walbaa ay noqonayso fidyadiisu inta qofoo wax baro inay noqonayso nabigu ku xukumay ummaddu waxay u baahan tahay inay ka tagto jahliga inay ka baxdo waa jaahiliin ummadda soomaalidu intooda badan jahliga inay ka baxdo jahligaas ama mid adduunyada xaggeeda ha noqdo ama mid aakharada xaggeeda ha noqdo inay jahliga ka baxaan inay ka baxaan jahliga iyo dalaalaadka xagga diinta uga sugan yihiin inay ka baxaan inay ka tagaan dadka soomaaliyeed ilaa yoomina haada ayay hoggaaminayaan oo ay maanta ka hor wadaan oo ay diin uga dhigayaan foox iyo balaayo iyo maanta xadro iyo waxaan ilaahay suldaan u soo dejin baa weli diin looga dhigaya in laga saaro bidcada iyo balaayada in laga saaro iyo khuraafaadka in laga saaro taasoon diinta aanan lug ku lahayn oo nebi moxamed aan la xidhiirin saxaabadiisina aan la xidhiirin taabiciintiina aan la xidhiirin meelay ka tagtay aan la aqoonin meelay ka tagtay aan la aqoonin yaani markaa gadaal ugu sii noqday oon fiirino oon baarno duruqu suufiya waxaad mooddaa inay ahayd yaani duruqu suufiya waxay soo bilaabatay markaad fiirisid wakhtigii oo maanta ma arkaysaa dawla alcabaasiya waxay u soo bilaabatay falsafadii yuunaan falsafadii yuunaan maanta ma arkaysaa ayay ku soo dareen diinta islaamka markuu sameeyey maamuun ma'muun markuu sameeyey baytulxikma waxaa la yidhaahda baqdaad uu ka samaynayey oo uu samaynayo isku soo daray logigii maanta yuunaanka iyo diinta hala iswaafajiyey ou lahaa awal man man falsafa fi ddiin huwa cali lkindi axmed cali lkindi oo asaga wiilkiisa wax bari jiray markaan soo fiirinay wax alla waxaan duruqu suufiya oo dhan kulligood waxay ka yimaadeen nasaaraday nooga yimaadeen diinta islaamka shuqul kuma lahayn diinta islaamka shuqul kuma lahayn walidaalika markii oo maanta ay u kala qaybsanaayeenoo ibnu rushdi iyo maanta ma arkaysaa ibnulcarabi iyo khuraafaadkoodii futuuxaat almakiya iyo bakti uu qoraya xaaraan dhinaca kaletana kuwii baqdaad saasoo kale ka soo qoreen marka in tii andalus iyo balaayadeedii halka naloo soo geliyo tii kalena ay sharqiyada iyo yuunaankii hoosta noo soo geliyaan saasaa keentay oo radyaal fara badan ka dhaceen markii ummadda la rabay in la baabi'iyo dukundaaku laga dhigo markii falsafadda iyo lagu soo daray iyo suufiya tasawufka lagu soo daray markaas ayay ahayd ummadda waxay u bahanta marka in laga saaro khuraafaadkaas iyo baktigaas in laga saaro waa u baahantay oo diinta gadaal loogu soo celsho haddii la rabo inay hore u kacda weeyaan ama haddii lagu hayo tasawuf iyo balaayo in hoosta lagu hayo mistisism iyo qurun hoosta looga hayo haddii la rabo weligeedna hore ka cimeeda diintayna ka xabaalaysa arrinta ayada yaani baabi'inta diinta islamka adaad maqasho waa in la hirgeliyo ogow maantayto maantayto ninka yahuudigaa ee mysticismka ka shaqeeya iyo ninka nasraanigaa ee mysticismka ka shaqeeya suufinimada iyo ninka muslimka ahee suufinimada ka shaqeeya waa muwaxad weeyaan waa isku mid could you believe inaad ku arkaysa jaamicaadkii gaalada inaad ku arkayso oo burdaha lagu darsayay inaad arkaysa oo aad arkaysa ayagoo aqriyay oo ay ku aqrinayaan khamriyadii ay ku aqrinayaan cumar ilfaard ay ku aqrinayaan oo ay ku aqrinayaan maanta badawi ay ku aqrinayaan oo shaadiliyada ay ku aqrinayaan oo say u kala yaqaaniin ay ku siiyaan dadka mukaafaada ayagu soo takhriijiyaan iminka waxyaalaha aan la yaabay oo aad u xoogga badan waxa waaya calaaqada adag ee ka dhaxaysa suufiyada muslimka sheegta iyo suufiyada yahuudiyada iyo suufiyada nasaarada ayaa iga yaabisay boqolkiiba boqol waa markii ugu horraysan arka bakistaani suufiya iyo yahuudi suufiya iyo nasraani suufiya oo saddexdooduba dad ay leeyihiin muctamar aan isku nimin ou leeyahay diinta islaamka kan bakistaaniga uu la taagan yahay diinta islaamka iyo suufinimadu ma diidana kitaabka yahuudi iyo nasaarada iyo dhaqankiinni sidaad wax u caabudaysaa maan idinla raacsanna waa la yaab wey la yaab ma aha mawduuca naga hadeertaan suufinimada mar kale inaan ka hadalna wey ilaahay subxaanahu wa tacaala marka bidacaas iyo inxiraafaadkaas diiniga ee ummadda ku soo dhacday waxay dowr weyn ku leedahay xayaatada ummadda soomaaliyeed dowr weyn bay ka ciyaartay waxay baabi'iday runtan markii la fiiriyo diintii saxiixa ahayd bay ka hor istaagtay diintii saxiixahayd ee islaamka ahayd ee kitaabkii iyo sunnadii nebiga waxaa ka hor istaagtay oo ummaddii diin looga dhigay suufnimadaas iyo bidacaas iyo balaayadaasaa looga dhigay ummadda muslimiintu marka waxay maanta uga khaas noqdeen ummadaha kaleeto markii la fiiriyo diinkaa nebi moxamed uu la yimid calayhi salaatu wasalaam iyo in asaga dadka lagu dhaqo diinkaas iyo icjaaskiisa iyo xifdigiisa ayay ummadaha kale uga duwanaayeen laakiin waa laga faramaroojiyey maxaa yeelay diinta islaamku waa waxyullaahi caza wajal shariicadii ilaahay weeye maanta ma arkaysaa wuu ka duwan yahay tanziilun min xakiimin xamiid weeyaan haddii asaga la raaco inta kaleeta waa iska hor imaanaynaa sida runtaa saasuu ilahay qur-aankiisu ku yidhi yahdii bihi illaahu man ittabaca ridwaanahu subula asalaam wayukhrijuhum min aulumaat ilى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم يهدي به الله من اتبع رضوانه إلهي واكو هنونيا حقا يدين كان روحي إلهي رالي أنشي سراعة إلهي وحكو هنوني سبل السلام يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور مجديالك فرها بدن له يو إلهي كسيري افتينك حقا يو ما أنت قرآنك أبحن biidnihi wayahdiihim ilaa siraaطin mustaqiim kitaabkaa iyo sunnada nabigeenna calayhi salaatu wasalaam kamaanay zuulin weli qofkii iyaga ku dhaqmaya inay ruux ku soo saarayaan aad u xoog badan iyo thawra quwa inay ku kordhinayaan oo qofku kula dagaalamo shirkiga iyo bidaca oo kula dagaalamo jaahilnimada iyo baadinimada oo kula dagaalamo akhlaaqda jaahiliga in lagu tirtiro weli kama zuulin maxaa yeelay waa nuurkii ilahay ardadan uu soo dejiyey waa kitaabka qur'aanka maanta ma arkaysaa wuxuu hortaagan yahay kitaabka qur-aanka xaakim kasta oo mustabida hortaagan yahay sunnada nebigu waxay hortaagan tahay nin kastaoo xaakimahoo daalimahay hortaagan tahay waxaa halkaasi ku sugan daa'iman oo aanan marna laga weynayn ummadda dad risaalada islaamka u taagan oo diintan dadka inay baraan u taagan yaa mujtamac kasta ku sugan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ay qur'aankiisa ilaahay ku caddeeyey u leeyahy min almu'miniina rijaalun sadaquu maa caahadullaha calayh فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا نبي محمد عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق كزول ميس الطائفة أمة إذا كمله إنيهم كوي مقضاء وكوك عن سرية حقه لا يضرهم من خالفهم ولا, ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله إلى إله أمر كسو قيمته سبحانه وتعالى قيامه قيمته dhowr goor bay maanta isku dayeen majaxaabinta maanta ay ku wadaan iyo burburinta ummadda la burburinayo waxaan intaa u soo wadaa weli wey yacni qarnigii lixaad ee hijriga ahaa yacni markii gaaradan gadaal loogu noqdo daa'iman xataa waxaa jirtay bacda nebiyi maray madiinatulmunawara ay gashay khatar oo saliibiyiintu gacanta inuu gasho ay sigtay marka colaadan islaamka loo qabo iyo muslimiinta loo qabaahi ee maalinba mawjad cusub oo soo kacayda ahi shay cusub maahane waa inaad ogaataan shay cusub maahe waa inaad ogaataan weeye qarnigii lixaadii hijriga ahaa yaa waxaa bilaabatay waxa la yidhahdo alghazwu asaliibiya ama xarbu asaliibiya waxa la yidhahdo yaa bilaabatay hadafkeedu wuxuu ahaa markeedii hore amaakintii muqadaska u ahayd nasaarada inay iyagu qaataan ayay doonayeen markaa waxayna ku ahayd taxaddi soo taagan ama dagaal aad u qallafsan oo soo taagan ayay waxay ku ahayd islaamka iyo muslimiinta waxay tahdiid adag ku haysa markaa oo khatar weyn ay ku ahayd jaziirat alcarab jaziira alcarabiya makii madiine ayay khatar ku ahayd markaa mahdigii dhammaaya islaamka iyo duwalkii xataa dariska la ahayo idil yay khatar ku ahayd wa ficlan nasaaradu waxay qabsadeen amaakintii iyagu ay arkayeen inay tahay amaakinulmuqadasa iyaga inay u tahay baytulmaqdis iyo wixii la mid ah mudunkii shaam oo dhan ayay qabsadeen magaalooyinkoodii bal waxay soo hunguriyeeyeen boqolkiiba boqol inay madiinatulmunawara qaataan madiinatu rasuulillahi sala allahu calayhi wasalam waxay isku waxay ahayd khatarkii ugu weynaa ee muslimiinta islaamka soo waajaha bacda nabiyi sala allahu calayhi wasalam wa bacda xarbi ridda markii riddadii laga soo noqday ka dambe uu khatarkii madiine soo waajaha muslimiinta soo waajahay ayada ayaa ugu khatarsanayd oo joogtay markaa waxaa soo istaagoo ilaahay muslimiinta ku soo bixiyey maalinkaa ninkii la odhan jiray cibaadudiin ataabagzinki ayuu ilaahay u soo saaray subxaanahu wa tacaala shan boqol afartan iyo kow markay ahayd taariikhda hijrigaa markay ahayd wuxuu ku dhaqaaqay markaasi inuu darbi adag ku sameeyo ama dagaal adag ku sameeyo saliibiyiinta maalinka ah waana uu jebiyey korkaa oo markaa wuxuu maanta kus- ku sameeyey yani burbur aad u adag ayuu ku sameeyey isagoo macaarig aad u qallabsan ama goobo badan dagaal kula galay nimankii nasaarada ahaa ee dagaalka markaa iyagu wateen waxaa markii uu dhintay isagoon kaamil yeelin oo aan gaaladii ka saarin meeshii ayuu dhintay cimaadudiin waxaa soo istaagay ninkii la odhan jiray nuurdiin maxamuud zinki ayaa isaguna soo istaagay markaa shan boqol lixdan iyo sagaalkii markay taariikhda hijriga ahayd ninkaas ayaa wuxuu ku sameeyey marka wuxuu goostay inuu nasaarada ka saaro waddamadii waddankii muslimiintay qabsadeenoo dambe inuu ka saaro ayuu goostay wuxuu ku sameeyey markaasi ou shaam oo dhan ka saaro wuxuu ku guulaystay alquds inuu maanta ma arkaysa soo ceshado muslimiinta u soo celiyo waxa uu ku guulaystay marnin inuu waxyaalo fara badan uu ku qasbiyo oo uu maanta nasaaro fara badan ka saaro mandiqadaas ayuu ku guulaystay laakiin weli xoog bay ku lahaayeen nasaaradu markaa mandiqada ayadaa waa dhinta asaguna ilaahay wuxuu u soo bixiyey marka wiilkiisii ood wada taqaaniin salaaxuddiin yuusuf ibnu ayuub meliku misra ayuu us waxaan dhihi lahaa axadda maanta ma arkaysaa dadka isaga la shaqaynayay mid ka mid a nin dhallinyaraa ah markaas salaaxuddiin alayuubi aad u taqaaniin ninkaas ayuu ilaahay u soo saaray oo masar isagu markaa xukumayey ilaahay ninka marka wuxuu siiyey subxaanahu wa tacaala in uu maanta u qumo muhimmaddaa weyn oo cadiimada ah inuu cizigii islaamka soo celiyey muslimiinta inuu maanta ku najaxo ama uu ku guulaysto inuu ku sameeyo jab aanay ka soo waaqsanin nasaaradu oo maanta ay soo gaarto ilaa waqti alxaadir inuu ku sameeyo ayuu ayuu ku dhaqaaq arrinta ayadaa muxuu khisaal lahaa ninka ummad hogaaminaya marka khisaalkan aan markii horena sheegnay haddana aan gadaal ku soo celinay ayuu ninkaasi lahaa markii la fiiriyo salaaxuddiin alayuubi wuxuu lahaa nin wuxuu ahaa go'aan adag oo go'aankau gaaro aanan ka noqonin ima almowt wa imaa an an yaqduma ilayh wuxuu ahaa nin casiimo adag ayuu ahaa oo casmigiis markuu wax goosto arrinta ayadaa ku gacan adayga oo aanan balacbalac ahayn ayuu ahaa wuxuu ahaa nin ikhlaas badan oo diinta islaamka mukhlis u ah ninaan diinta islaamka mukhlis u ahayni ummadda waxba uma tari karo diinkana wax uma tari karo ummaddana wax uma tari kara haddaanu mukhlis lilaahi ahayn caza wajal bal horta soomaali dadkay daba ordaydo ha ka fiirido ma lagu arkaa nin mukhlis oo ilaahay u go'ay ma lagu arkaa horta waa inay weydiiyaan marka horta ugu horraysa haddaanu qofku mukhlis ilaahay u ahayn ummaddana mukhlis uma noqon karo waddankana mukhlis uma noqon karo dadkeeda iyo diinteedana mukhlis uma noqon karo wuxuu lahaa ninkaasi mutajarrid buu ahaa ilahay dartii inuu u dharbeelo oo adduunya midna aanu hadafkiisa ahayn xukunna ilaashanin ee diinta islaamka iyo cizigeeda inuu soo celiyo ayuu lahaa wuxuu ahaa nin ku dadaala oo ruuxuljihaad ay ka buuxdo ayuu ahaa iyo inuu ku asagu hoggaamiyo oo ciidanka xagga hore u maro fii sabiilillaahi ayuu ahaa wuxuu ahaa nin himmeediisu ay aad u sarrayso inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala diinta islaamka uu nasri siiyo islaamkana uu guulaysto lana dagaalamo ahlulkufriga uu la dagaalamo iyo baqyiga ayuu ku lahaa awooddaas ayuu lahaa wuxuu ahaa nin qiyaadadiisu ay wanaagsan tahay markuu dadka hoggaaminayo oo dadka tixgeliya ayuu ahaa oon mustabiddi ahayn wuxuu lahaa in wax la nidaamiyo nin aad ugu horreeya ayuu ahaa oo nidaamka yaqaana ayuu ahaa ummadda sida loo nadimo oo loo aruuriyo oo xooggeeda loo midheeyo nin uu ilaahay bara ayuu ahaa wuxuu ahaa nin diintiisu ay saalix tahay oo ilaahay ku xidhan subxaanahu wa tacaala nin wuxuu ahaa maanta ma arkaysaa ay ku jirto ruuxul insaaniya aad u sarraysa lagu tilmaamo had iyo jeeraa leh iyo makaarim alakhlaaq aad iyo aad u badan nin leh ayuu ahaa ninkaasi ninkaasi sidaa ayuu ugu guulaystay inuu maanta ma arkaysaa ummadda ayada ah ugu istaago sifaadkaas ayuu lahaa ummad hoggaaminta ciidan kawanidda ilaahay u go'a ayuu lahaa oo uu doonayo hamigiisa iyo shuqligiisa shaaqalka uu ahaa inuu ummadda ka badbaadiyo balaayada ay ku sugan taha maalinka ayadaa intaasi maanta ma arkaysaa waxaan ugu soo gudbayaa muqadime ahaan run ahaantii nebiga wakhtigiisii saxaabada wakhtigoodii ummaddan horu ka ceedii aynu u nimaanno ceebtay doontaba ha lahaatee suquudi dawlati soomaaliya waxyaalaha ummadda horay u mari karaa waxaa ka mida in la sheego damaadkii ummadda ku dhacay in la sheegay burburka ku dhacay in la sheega waa lagama maarmaan si ay daa'iman uga kaashato ay u qaadato khadwada ku habboon arrinta iyada ama tilaabada ku habboon dawladdii ummadda soomaaliyeed waxay doontayba ceeb ha lahaato oo lixdan iyo sagaal lixdankii la kawinay waxay dhacday sagaashan iyo kowdii kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii dawladdii la yidhaha waa soomaaliya ee samaysantay ee calan loo sameeyey waxay burburay kun iyo sagaal boqol sagaashan iyo kowdii bishii yanaayir lix iyo labaatankeedii maalintii uu ka baxay siyaad bar wax alle waxay doonto oo burbur iyo khiyaano iyo balaayo ha ahaato laakiin ismi dawla maalinkaasii weydey ummadda ummadda soomaaliyeed maxay ku dhaqaaqeen markaa waxay ku dhaqaaqeen runtii bilaadoodii iyo dhulkoodii islaamiga ahaa waxay dhaxal siiyeen waaqica maanta aan u jeedno ee aad iyo aad u foosha xun leh oo ummadda aan cidina inkiri karinin oo wax lagu shabbaho aanan la aqoonin ayay dhaxal siida arrinta iyadaa wax lagu shabbaho maanta iyo ummad lagu shabbaho waxaan la garanaynin ayay dhaxal siiday waxay keentay ummaddii oo joogta in la inkiro ummadnimadeedii in diinteeda la inkiro in qaraar inay qaadata laga inkiro intaasay gaarsiiday waa og tihiin dabcan aniga ima weydiinaysaan laakiin waa soo dulmaraya ummaddii waxaa loo qaybsiyey beledkii soomaal waxaa loo qaybiyey sidaad adinku ogsoon tihiin gobollo gobollo juqraafi ah oo maanta la kala googooyey oo magacyo loo bixbixiyey aan waagii hore jiri jirinin yaa loo bixiyey ima ima weydiinaysaan oo magacyadee ima lihidina waa wada ogsoontihiin dhammaan gobolladaas kamaanay zuulinin ama kama bixinin inuu cadowgu weli maamulaya kama bixinin oo kuwa soomaaliyada joogana mid keliyaoo ra'yigiisa mustaqilu ah kuma jiro subaxna kuma maamuli karo galabna kuma maamuli karo hamiinna kuma maamuli karo maalina kuma maamuli karo ra'yi uu leeyahay xataa naftiisa faasid kasta uu yahay xataa marka ra'yiga lagu maamulayaa waa ra'yigii cadowgii ummaddaas iyo dhulkaas ee gaalka ahay ayaa jooga ethoobiya maamulaysa mubaasharatan ummad ninkii cadowgu ahee dhiiggeedii dhaqankeeda bannaystay shalay iyo dalkeedii ciiddeeda ay maamulayso adigu waad arki kartaa markaa waxaan kitaab qur'aana ku mari karaa inay fadhiyaan jamcigaa halkaasay isugu yimid maantayto caddad aan la fududaysan karin oo amxaarad taageersan ayaad halkaas ku arkaysaa amxaar aan diinta islaamka rumaysnayn oon qur'aankeeda rumaysnayn diinta islaamka qur'aankaan rumaysnayn oon nebi moxamed rumaysnayn oon islaam rumaysnayn oon muslim rumaysnayn in maanta dad badan oo halkaa jooga oo laga yaabo qaarkood inay tukanayaan inay maanta amxaarkaa ay door bidayaan oy daba ordayaan ayaa halkaa laga helkan ku dhaaran karaa galabtayto waxaa keenaya la yaabi maayo maxaa yeelay diintana ma yaqaan taariikhdeedana ma yaqaan gaal iyo muslim waxay kala yihiinna ma yaqaano qofkaas gaal iyo muslim waxay kala yihiinna ma yaqaano marka ugu horraysa aidhanta tiga waxaa la yidhaahdo ahaw muslim ayaanu aqoonin qofkaasi marka taasaa keenaysa run ahaantii wixii nabiga uu kala dagaalamay ummaddiisa ayuu gadaal ugu jiraa hojahligiibuu gadaal ugu jiraa kala qaybsanaantii nebiga uu ummadda kala saaray uu mideeyey yuu kala qaybsan yahay kaaba qabiilkii u hoggaansan yahay intuu kitaabka u hoggaansami lahaa ciidanna wuxuu ka dhigayaa ragga qabiilkooda inay mandiqadooda ay hoystaan tabartiisa iyo taagtiisa marka waa kaasa taas waa mid waxaa kaleetoo etoobiya nagu sii hubaynaya ninay diinta walaalka sii yihiin oo ummadda soomaaliyeedii diinteeda inay baaba'do oo ay dam tidhaahda mahay wax kale aan ka doonaynin oo aad ogsoontihinoo gadaal maal iyo muruqba uga la taagan waa ingiriis iyo talyaani iyo maraykan iyo wixii la mid ah laakiin miyaan dagaalayaa ingiriis iyo talyaani may ma dagaalayo waayo marka horeba colaaddooda ilaahay baa ii sheegay kitaabkii baa ii sheegay nabigaa ii sheegay ma dagaalaya asaga waxaan dagaalamayaa waxa weeye kuwa maanta ma arkaysaa soomaalida ah ee maantayta annagu aanu ku magacaabayno warloriska aan ku magacaabayno wax laale waxay kala og yihiinna aanan jirinin ee maanta ayagu daba cadharaya naloo soo adeegsanaya kuwaas ayaan ayaa ayaan dagaalka ku dhacaya intaa markuu dagaal ka soo gudbo wuxuu ku dhacayaa ummadda soomaaliyeed buu ku dhacaya maxaa yeelay mid kastoon waxba astaahilin oo xataa qaarkood aanay haysan secondary school aanay haysanin yay daba taageerayaan because of qabiil darteed asagoo dhiigga ka mudanaya oo cunayoon dar iyo da- dan midna u haynin waxay u daba ordayaani waa kaa weeye marka dadkaasi diinta islaamkana xaggay iska dhigeen islaamna way sheeganayaan muslimnimay sheeganayaan islaamkanu hoggaansanay leeyihiin mujrim islaamka col u ana waa daba taagan yihiin adigu isu keen marka duwaylaadkaas xunxun oo laga sameeyey gobolladaas soomaaliyeed iyo xukuumaadka laga sameeyey ee qabaliga ah waxay u adeegayaan dabcan sida ogsoontihiin masaalixda gaalada ayay u adeegayaan diinan wa dunyan diintii gaaladay taageerayaan adduunyadii gaaladana waa taageerayaan ayadoo aanan doodi ka jirin arrintaa ayadaa waxay maanta ma arkaysaa gaaladu doonayaan inay daa'iman kala dhaqmaan gobolladaas kuwa islaamka baabi'inayo wadaadka xirayo oo wadaadka dilayo oo wadaadka hiifayo oo qur'aanka joojinayo oo dugsiga qur'aan joojinayo oo khudbada joojinaya kuwaasay doonayaan inay la dhaqmaan shaqadii uu qaba lahaana inay u qabtaan ay doodayaan laakiin waa sanadkee laba kun iyo saddexdii sanadii weeyaan labadii kun iyo saddexdii yaa weli saa lagu fulinayaa oo weliba ay heerkaa joogaan ayaa lagu fulinayaa gaaladii sidaa u adeegsanayaan inuu maanta ma arkaysaa u fuliyo wax allaale waxay doonayaan limaada su'aal baa imaanaysa waay dad soomaaliya oo aabbihii hooyadood la yaqaan ay u samaynayaan awalan waxaa laga yaabaa inuu ku caqiidayahoodan adigu aqoonin oo caqiidadu ilaa diinta islaamka u dhalasho maahee waa rumayn iyo ku dhaqaneed ou diintii gaalada qaatay adigana weli uu kuu yahay faarax iyo cali oo kuu yahay weli quluubtoodii waxaa daboolay yacni dembigii baa daboolay bal raana calaa quluubihim maa kaanuu yagsibuun buu yidhi ilaahi subxaanahu wa tacaala marka xaq iyo baadilkiina ma kala yaqaanin islaamka iyo kufrigana ma kala yaqaanin wanaagga iyo xumaantana ma kala yaqaanin waxa ay ku dhaqmayaana waa dadka noocaasa rabbuhum addirham waaddiinaar waxay gaaladu weli khadidayaan horena ay u khadideen ay u diyaariyeen in ay maanta maarkaysaa ku soo nooleeyaan soomaaliya oo la ogsoon yahay cahdi kasta oo kharribnaa ummadda soomaaliyeed inay diinta ku haysatay salka ka haysteen ay og yihiin oo qur-aanka baranayeen oo xufaadda la yidhaha oo waddanka la yidhaha waa ugu xufaad badan yahay la yidhaha qur-aanka markii la fiiriyo waddan aan carabi ahayn ee sida soomaalidu qur-aanka ay u xafidaan u xafidaan waa yarya yacni waxa weeyaan taxfiidu qur'aanka soomaalidu cajiib ay ku taha runtii markii dhinaca laga fiiriyo dugsiyada looxa hoostiisa ay ku baranayaan oo qur-aanka ay isku baranayaan oo macallinka aanu tafsiirka aqoonin laakiin qur-aanka xafidsan yahay oona qaldaynin waa wax la yaab la weeye waxa ay la dagaalamayaan oy maanta ay necab yihiinna waxa weeyaan war qur'aankan waagii hore u dayno talyaaniya ingiriis u daayeena rabashka noo keena qur-aanka ka joojiyay naftiisa barashadiisa war soomaaliya moogtiin inaan qur-aankii la oggolayn in la dhiga xataa naftiisa oo le ninkan qur-aanka hadduu barto balaayo dhan uu barto in loo fasira waa sahlantay hadhow dambe qur-aanka yaanan barin qur-aanka dugsiga qur-aan ha la joojiyo inay maanta takhdiidku uu yahay oo halkaa taagan iska daa xukun kaleetoo la qabtay qur-aanka hala joojiyo dugsiga qur-aanka hala joojiyay taaganta soomaalidu ma ogataa maantayto soomaalidu ma oga kitaabka qur-aanka ma bare kartid gaal inuu leeyahay soomaalina uu usoo adeegsan so- soomaaliga ku leeyahay qur-aanka ma bare kartid ma oga saasta ummadda soomaaliyed ma dareemintaa waxay la doonayaan shacbiga muslimkaa inay nidaamkooda kufriga ku dabaqaan daa'imisay horeba ugu dabaqeen oona shariica islaamiya iyo diintooda midna dhadhaminin xaggee lagu arka ummad dhan oo muslim ah oo diintoodii iyo dhaqankoodii laga fogeynoo dhaqan kaleeto lagu dabaqaysan aqoonin oo soomaalila hor taagan yahu leeyahay shareecada ku dhaqankeeda naga daayay qaanuunka aan ku dhaqan waa musiiba kubra yacni balaayo kaaga weyn inuu qofkii islaamka muslimka ahay oo muslimnimada sheeganaya ou la soo istaagay arrintaa balaayo kaaga weyn ma laha gaalka asagaa ka sokeeya maantayto waxay gaaladu maanta ma- doonayaan in ay mawilaan ama ay maalgeliyaan dadka islaamka la dagaalamaya oo ducaadda la dagaalamaya oo maanta doonaya inay cirib tiraan ducaadda iyo diinta iyo taxfiidul qur'aanka la dagaalama doonaya inay gaaladu mawilaan bay doonayaan waanshii ay rabeenna way soo gaarsiiyeen si aad ogsoontihiinba waxaa loo yaqaanaa ninkii islaamka la dagaalama nin ilbaxa oo wax kala garanaya ninkii islaamka haystana ama xataa salaada tukadana waa maanta terroristi magaca la yidhaahdo iyo maanta ku dhegan ninkii u yeedha maantayto diinta islaamka soomaaliya ninkii ugu yeeroo yidhahda ummadda diinta ha lagu mudaya ninkii yidhaahda ama ummadda kayaankeedii ha la soo heli jiritaankeedii diinta islaamka ha lagu socday ninka yidhaahdaa waa mujrim terrorist ah waa dembiili waa in la ciqaabaa waa in la dilaa waa in laga takhallusaa waa in la hubiyaa ninka soomaaliya hortaagan maanta inuu yahay nin aanan islaamka oggolayn waa in la hubiyo way tahay soomaaliya taasay raalli ka tahay maantayto saasay raalli ka tahay marka waa musiiba kubra waxaa la abuuray si ayna taa u hirgelinin mooryaanta aad u jeeddaan iyo maanta woorloorada u jeeddaan waa la abuuray ee iskama abuurmin fawdadaas aad u jeeddaan iyo dhaca aad u jeeddaan iyo boobka aad u jeeddaan iyo dilka aad u jeeddaan dowladda soomaal waa loo sameeyey ummadda soomaaliyeed si aan dowlad ayna u samaysminin dadka dhiigoodana loo bannaysto dacwadana maanta ma arkaysaa loo baabi'iyo ummadduna ay noqoto ummadaanan weligeed jiritaan dambe lahayn in loo sameeyo etoobiyana laga dhigo suboor baawurka mandaqada laga dhigo waaqicana marka maantayto waxaa dhici karta inay istaagaan gobolladaasin xukuumaad laga sameeyo yaryar ayaa dhici karta loona dhiibo kuwa ku hadlay af soomaaliga sidaan horeba u sheegay qabiilo mucayana uu nisbo sheeganayoo le ree hebel wey waa inay hebel la leeyahay laakiin runta markii la rabo remote control unbay ku sugan yihiin kuwaa naftigooda labaad waxa weeyaan hadafka laga leeyahay dadkaasi inaanay marnaba dhihinin shay diinta islaam ka soo horjeeda inaanay maya dhihinin shay kastoo diinta islam ka soo horjeeda lagu fulinaya inay aqbalaan oo ay yidhaahdaan waa sida la doonayo hadafka dadkaa laga leeyahay ama ragaaadeen ama dumar ahaadeen waa kaa weeye tarbiyada lala doonayaana waxa weeyaan tarbiyada islaamka awalba ka soo horjeeday manhajka islaamka ka soo horjeeday xataa qalbiga inuu ka jecel yahay islaamka lama ogola walow hidobadda uga dhaqmine marka waxa weeyaan kelimad kale haddii lagu yidhaahdo etoobiya ninay raalli ka tahay moonin kale soomaaliya marna in loo dhiiba lama ogola etoobiyana waad ogtiin waxay la rabto ummadda soomaaliya dadkeeda waxa la soo saaray iyo waxa ay ka shaqaynayaan iyo dadka hor ordaya iyo diintooda iyo akhlaaqiyaadkooda iyo dhaqankooda iyo suluugooda kulli waa taqaanin dad laleeyahay waa mutacalimiinoo juhaalan waxba kala garanaynin oo aanan iyagu kala aqoonin yacnii wax sax iyo wax khata aan kala aqoonin ayaa la soo wada hortaagay dhammaanteed ruux alla ruuxii marka duwaylaadkaa saas loo samayn doono qur-aanka taxfiidkiisay la dagaalami doonaan shareecada islaamkay la dagaalami doonaan yacni waxay la daga khudubkay la dagaalami doonaan jumcaad waxay la dagaalami doonaan ummadda kayaankeediiyo siqada ay ku qabto diinta islaamka o dhan bay la dagaalami doonaan waxay la dagaalami doonaan wax allaala waxay sha'nigiisu ou yahoo dhan bal waxay hirgelin doonaan inay yidhahdaan rag waa isguursan doonaan dumarku waa isguursan doonaan saasaad arki doontaan waxay ku dhaqmayaan waa nidaamka kaafiriga ah oo ibliisiga ah oo gaaladu ay leedahay iyay doonaya inay ku socdaan ummadda soomaaliyeed waxay u oggolan doonaan daa'iman in ay ku sugnaato burburkaa siyaasiga iyo dhaqaalaha iyo tarbiyada iyo ijtimaaciga intaba inay ku sugnaato ayay doonayaan burburkaasna waxaa keenaya lianna ummad lagula doona lagula dhaqmayo weeye wixii ayadu ay aaminsaneed waxaanan ahayn lagula dhaqmayo weeye nidaamka gaaladu dhaq diintooda iyo shariicadooda iyo dhaqankoodu waa muwaxado waa u midaysan yahay mawduuca aan u imaanaya waxaa weeye mushkilatu ikhtilaafi ducaati soomaal yacni su-aasha keentay mawduucaas inaan ku soo daro waxa weeye haddaad sidaa u arkaydaan wadaadadiinna maxaa idiin diiday xoog maxaa idiin diiday maxaa idiin diiday inaad challenge samaysaan challenge inaad samaysaan maxaa idiin diiday inaad adinka naftiinna soo baxdaan xaggee ka dhacdeen su'aalahaasaa timid dadku xaqay u leeyihiin inay yidhaahdaan su'aalahaas inay weydiiyaan xaqay u leeyihiin mushkiladda imaanaysa waxa weeye mushkiladda wadaadada soomaalida yacni inaan ka hadlo runtii ma rabin markii hore laakiin alxaqu yuqaal waaqicooda in la sheegaa waa laga maarmaan weeye haddii aan rubno weeye ummadda wixii horay u kicin lahaa ama nahdadeeda keeni lahaa wadaadada oo midoobaahi waa qayb ka mid ah oo hal kelimada ka duula hal maanta juhdi isu geeya maanta kala garta awlawiyaadka camalka islaamiga intay gartaan ku dhaqaaqa ummaddii in la cunayo la cirib tiraya garanaya waa lagama maarmaan maxaa yeele talyaani iyo ingiriis waxaa la dagaalamay wadaaddo dagaalay hogaaminayaan bay ahaayeen waxay la dagaalameen ayagaa keeneen inay faraha uga gubtaan talyaani iyo ingiriis laakiin gacantooda waa laga maroojiyey markii ay timid arrintii okay mushkiladda wadaadada khilaafkoodu waxa weeyaan iyo camalka islaamiga mushkiladdoodu waxa weeye laba mushkiladood oo muran uga dhexeeya agtooda waa dacwadaya siyaasadda qaar badan waxay la soo taagan yihiin wax alliya wixii xukuumo ah ama soomaaliya ha ka timaade ama khayrkata ka timaadee la dhaqankooda iyo la talintooda iyo wax la wadaagooda waa gaalnimo kulligeed qofkii xukuumadaha la shaqeeyana waa in lala dagaalamaa isaga naftiisu faasid kala weeye qaar saasay aaminsan yihiin xaakimkana in lala dagaalamo wadaadada xaakimyaa xukuumadda la socdana waa in lala dagaalamo ayagoo dhan balaayo lagu tacbo kulligood waxay abuureen mushkila daakhiliya markaas mushkila daakhiliya yay abuureen waa laga yaabaa inay ku saxan yihiin laakiin waxayna aqoon asaaliibtii u mari lahaayeen inay ka khaldan yihiin ayaa dhici karta waxaa maanta taagan oo culimmadu maanta isku diidan yihin wadaadadii ducaadda ahaa kayfiyadii ay xataa diinta islaamka dadka ku gaarsiin lahaayeen yay isku diidan yihiin isdiidanaantooduna waa mid bannaanka taalloo aan shaki ku jirinin weeye waad garan doontaan ayadoo diinka oo waaxid yahay oo kitaabka ilaahay waaxid yahay sunnada nebiguna ay waaxid tahay haddanana ikhtilaaf aanan qarsoonayn ayaa laga yaabaa inuu caalamulislaami soomaalina ay qayb ka mid tahay caalamulislaamiga ku sugan maanta dadkiisii islaamka dhexdiisa lagama helo waxa la yidhaahdo siyaasadii diin kala baxsan lagama helo saan horeyba u tilmaano nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam siyaasadii diin kala baxsan ma lahayn diin iyo mucaamalo kala baxsan ma jirto diin iyo akhlaaq kala baxsanna ma jirto diin iyo nidaam kala baxsanna ma jiraan maxaa yeelay gaaladana uma kala baxsana gaaladu waa ku leeyihiin secular system baanay ku leyihin lakin waa beentood wey beentood wey gaalada secular system ma aha runtii bal waxay taagan yihiin asalku shay kasta markaad qaanuunkooda u noqoto daa'iman waxaad ku helaysaa inuu kaniisadda ku lug leeyahy marka waxa weeyaan waa been wey maxaa yeelay dadka in la hirgeliya siday rabaan wey hadi jeeraale dadkuna waa wada gaalo wey nasaaro wey ama waa yuhuud ama waa nasaara meesha ku sugan diinku wuxuu u yimid oo ilaahay u keenay in dadka noloshooda la nidaamiyo ilaahay u keenay subxaana wa tacaala kulligeed ama siyaasad ha noqoto ama dhaqaale ha noqoto ama social ha noqoto ama cibaado ha noqoto ama jihaad ha noqoto ama wax allo wixii noloshan qofka muslimkaha u baahan yah o dhan inay diintu nidaamiday u timid marka arrintaa ayadaa darteeda yaa waxaa timid aaraa' kala gedisan qole waxay soo istaageen wadaadadii ka mid ah yaani waa inaad fahamtaan wayn run ahaantii waxaa laga maarmaan ku ah dacwada inay ku noqoto mid ku gaaban keliya dadka ilaahay in loogu yeedho laakiin la adeegsado dariiqii hore oo qadiimka ahaa in la adeegsado oo takhliidiga ahaa in la adeegsado oo dadka one to one wax loogu sheego qof ilaa qof wax loogu sheego oo maanta ma arkaysaa la adeegsado keliyata khudbadii jumcada ahayd khudbatuljumca dadka in looga sheekeeyo siyaasadna aan looga hadlinin dhaqaalena aan laga hadlinin maanta ma arkaysaa maamulna aan laga hadlinin oo laga hadlo khudabuljumca laga hadlo mawcida keliyata in looga hadlo dadka yowmulqiyaama iyo in looga hadlo keliyata iyo maanta dhimashada keliya in looga hadlo iyo waxyaala noocaasa laakiin wax oo nolosha taabanaaya aan laga hadlinin kutubta inay alifaan wixii wadaadaho diinku wax ka yaqaano kitaab ha alifo oo kitaabka xaggee la geynaya dadka aqrisa qofkii doona aqrisa doona waxay la soo taagan yihiin in dadka ay fardi fardi wax loogu sheego qof walba ou dadka qofkii fardi o arkar wax u sheego in duruusta loo aqriyo muxaadaraad in loo sameeyo haddii la kari karo madaarista hadduu dhigi karo macallin wax kala garana ou yahana jaamicaadka iyo madaariska kaleete diinta ha ku dhigo dadka wax ha baro mawaadiicda dacwadu waa inay ku ahaadaan keliyata tawxiidka in laga hadlo waa in laga hadlo fadlulcilmi in laga hadlo cibaadaadka iyo salaadda sida loo tukado in laga hadlo waa in laga hadlo maanta ma arkaysaa wixii oo aanan xukunka iyo siyaasadda iyo mucaamalada iyo dhaqaalaha iyo aan taabanaynin waa in laga hadlo maxaa yeelay waxaa imaanaya in marka dambeeta dadkii la nacbaysto wadaadda hadday siyaasadda ka hadlaan oo dhaqaalaha ka hadlaan oo maamulka ka hadlaan oo maanta ma arkaysaa ay isku taagaan xukaamta ay ka hadlaan markaa wadaadadii waa la necbaysan wax daranayna noqonayaan marka dambe marka wadaadada si aayar bunka yaani bunka loogu dubo oo maanta ma arkaysa cimaamadda buskooda looga jafo meelaha ha ka hadlan keliyata wax kaliya ka hadlin qaar baa aaminsan sida qaar ka mid hadii lagu soo dara waxay ku leey may halla xatreeyo un wadaadka xaggee lagu arkay annagoo marka horta wadaad ma aan arki jirin siyaasad ku lug lehay meelahaas intuu xero ka ooto ha xatreeyo dowladduna waa taageeri doontaa xadradiisa waa ku taageeri doontaa marka ninkii cilmigiisu gaarana ha ka hadla arrimahaas kaleeto dadka tawjiihaas caamkaa ha u sameeyo laakiin yaanu soo dhex gelin wasaa'ilkan cusub iyo fiidiyooga iyo shariidka kaleeta iyo majallaadka iyo waxyaalahaas yuu adeegsanina ha ka leexdo qaar badanaa aaminsan axsaabta siyaasiga iyo jamciyaadka iyo ee, ururada shaqaalaha iyo ee, dhallinyarada midowgeeda iyo ardada isu keenideeda iyo haweenka midayntooda iyo cu- maanta waxaasoo dhan yaanu u dhowaanin haweenka inuu mideeye iyo inuu maanta ma arkaysaa yidhaahdo maanta ma arkaysaa ummaddaa meel isugu keenaya iyo waxyaalahaasi maanta diintay dhaawacaysaa dhibaatooyin fara badanayna keenaysaa waxaana la nici doonaa marka dambeeto yacni waa inuu ka hadlaa oo keliyata khamrada iyo waxyaalahaas iyo taariku salaadka iyo waa inuu ka hadlaa laakiin wax kaleeto maya ribada xataa looma ogola sida saxiixa marka ra'yigaas oo aan ku radinaya waxaa weeye waxaa lagama maarmaan ah markaa dhinac ka fiirido waxaad leedahay oo ta- waxyaalo ta'aniyahu ka hadlayaa ra'yigaas waxyaalo wuxuu ka hadlayaa tartiib tartiib qunyar socod iyou ka hadlayaa in dadka la tarbiyeeyo tarbiya xoogaa degan dadkii la tarbiyeeyo dabcan waad ka garanaysaa markaa caqiidada dadka in laga dahiro shawaa'ibta iyo qurunka iyo bidciyaadka iyo shirkiyaadka laga dahiro taasoo caqiidadooda fasahaadinaysa ins- ilaahay agtiisana ay ka fasahaadayaan waxyaalo fara badanoo fiican waa leeyahay mucaamalaad fiican wuu leeyahay laakiin waxay leeyihiin eh, diidanta ay diidan yihiin inaan qofku muctaraka siyaasigaa gelinin taa waa qalad weeye waxaa kaleeto meesha ayagu ay leeyihiin eh, runtii ninku hadduu diinta ku shu- eh, siyaasadda galo xubu duhuura ka soo baxayo nin diinta shale ka shaqayn hadduu siyaasi noqdo kor buu u baxbaxayaahoo maanta diintii waa ka tegaya siyaasad iyo waxyaalahaasuu gelayaa iyo maanta ma arkaysaa eh, qaswatulquluub iyo qalbi- qalbigoo engega iyo waxaasaa ku dhici doonta iyo inuu kaalmaysto uu ku mutacalliq ku noqdo adduunye iyo inuu maanta dheefteeda raadiye iyo inuu maanta mansib iyo maanta baabuur iyo ka fikre oo waxyaalahaasuusan ka baxaynin iyo guri fiican iyo wax un fiican inuu cuno iyo wax fiican inuu cabbe iyo ka bixi maayo qofkii diinta insaankaasi waa ka baxayaabay iyagu leeyihiin marka marka dambena isagaa islaamka la dagaalami doona waxaa dhici kartay ku leeyihiin ninkaasi hadduu galo diinta isagoon waxba badan ka aqoonin hadduu galo siyaasadda in uu maanta asaguba diintii uu soo jiido iyo ducaaddii dhib inuu usoo jiido oo inta wax laga weydiiyo diinta islaamka uu ka jawaabi kari waayo ama maanta siyaasadda darteeda uu ka leexdo jawaabtii xaq ahayd inuu ka leexdo oo meermeeraysto ayaa imaan doonta ayay leeyihiin marka dhibaatooyin noocaas oo kaleeta ah oo uu usoo jiidaya diinta islaamka iyo muslimiintaba ceeb badan uu usoo jiidaa ayay leeyihiin waa dhici karta arrinta ayada ah ninku waxaana oqon hadduu dhex galo dabcan mashaakil fara badan ayuu keenaya kadib iyo khiyaana ayuu baranaya oo siyaasadda ka baranayaa bay leeyihiin akhlaaq badan oo faasida uu ka baranaya qofkii marka dambeeto wuxuu u noqonayaa diinta islaamka magaxumo iyo balaayo usoo jiidaya ra'yiga kale ee soo qabanaya okay ra'yiga ogol xoogaa yar aynu ka hadalno ra'yiga ogol wuxuu leeyahay waa in loo adeegsado wasaa'ilka xadiidka waa in la adeegsado dacwada loo adeegsado oo xisbigii la sameeyo oo ururadii la sameeyo oo maanta ardadii la isu keeno oo shaqaalihii la isu keeno oo haweenkii la soo jiido oo suxufta la adeegsado majallaadka la adeegsado oo maanta wasiilo kasta oo keeni karta qofkii inuu meydaanka dagaalka wax ka qayb galo inuu ka qayb qaato lana dagaalamo ahlulfikri baatilka ula dagaalamo qofka fikriga baatilkaa rumaysan waa inaan meydaanka loo bannaynin oo aanu daa'iman isagu noqon midka keliyaho hanta arrinta ayada ah qofkaanan diinta leho haddaanu jariidka jariidadda isticmaalin oo t v-ga isticmaalin oo radioga isticmaalinin marka dambeeto ra'yigiisa la maqli maayo dadkana education kuma samayn karo dadka xuma bari karo marka waa inaanu uga teginin wasaa'ilka ayada ah waa inaanu ka teginin oo uu qaato wasiilo kasta oo gaarsiin karta inay iska hor yimaadaan fikriga baatilka ay iska hor yimaadaan oo gaarsiin karta diinta islaamka inuu ugu gargaara gaarsiin karta waa inuu qofkaasi qaataa shacbiga waa inuu waxbaro weeye tashriica islaamka waa inuu uga hadlo weeye waa inuunan uga teginin mowqifka iyo meydaanka waa inaanu uga teginin nimankaan islaamka waxba ka aqoonin keliyata waxaan filayaa wakhtigu inuun sida wadaadka ii sheegaya i gaarsiinayn inaan ka sii hadlo mawduucan waayo waa mawduuc aad iyo aad u ballaaran run ahaantii xoogaana usii baahan ma huwa alxallu limushkilati soomaal ayaan doonayaa markaan kaa ka hadlo inaan ka sii hadlo waxaan doonay inaan intaa ku joojiyo iyo masaa'ilkii aan horay warqadda uga hadlay oo faraha badan iyo shuurada iyo cidda ahalka waa waa mawduuc kale weeye sidaan horeyba u sheegay waajib iguma aha inaan ka hadlo intoo dhan kulligood laakiin qolyaha qabaan in laysu keeno maanta ma arkaysaa wasaa'ilkaasoo idil oo sida maanta ay axzaabulquwa albaatila ugu tartamayaan xukunka inay ugu tartamaan qolyaha ogol dabcan qawaacid fiqhiya oo asaasiya ayay cuskan yihiin marka qawaacid fiqhi alislaami ama usuul alfiqhi alislaami oo mawduuca ku lug leh inaan soo tarxiyo ayaan doonayey laakiin wakhtiguma hayo iminka sida muuqata wakhtigii kaleeto ilaahayna gaarsiiyo yaan ra'yiga labaad iyo xulusha ay iyaga u qabaan ayaan kaga hadli doonaa insha allah waa mawduuc aad u ballaaran oo lagama maarmaan ay tahay in la mideeyo ra'yiga wadaadada haddii la rabo ummadda in loo horseedo bedilna loo helo hoggaanka qalloocan ee ummadda hor soconaya waxaan u soo qaadayaa labada ra'yiyo wadaadadu ay qabaan waxaa ii muuqata in laysu keeni karo iyo aniga ii muuqata in la miday karo ii muuqata mushkilad kastaana ay leedahay xalli haddii sidaa lagu guulaystana inay ummadda u noqon karaanay ka fuji karaan dadka hor ordaya amaa dadka hor ordaya miyaad rabtaa ninkii soomaaliyada mahmahay ee yidhi ariga markii la qasho dadku hilibka waa kala yaqaaneen nin wuxuu arkay hilib intuu saa u faagfaagay kala soo baxay bawdo markaasuu yidhi war bawdadu hilbaha waa ugu adag tahay hilib kale ka raadsa buu yidhi hadda waxa meesha ku jira iyada ugu roon buu yidhi hilba bawdo laga doortow ba'a buu yidhi hilba bawdo laga doortow ba'a buu yidhi hadda nimanka hor ordaya soomaaliya waxay leeyihiin oo wax annaga na dhaamaaba ma joogaane wax annaga naga fiican ma joogaan bay yidhaahdeen saasoo calanana hay yidhaahdeen ummadda soomaaliyeedoo wadaadada ku jiraanna calaa lisaanulxaal waxay ku yidhaahdeen waa runtood waa runtooday ku yidhahdeen haddii ummaddu marka aanay waa runtoodda aanay ku gebagabaynin arrintaa ayada ah waa inay wadaadadu ay helaan xalliga aan sheegayo daba orodka ay daba ordayaan dadka ay u daba ordayaanna inay istaagaan yaraha oo hal maqaar loo lulayoo kaleeto ama sac la weyrixiyeyoo kale soomaaliya ka daba waalanin dadkan ay ka daba ordayaan waxay yihiin gadaal inay u eegaan alla maxaa midna cabgalabta hadalkaana leeyahay meesha fadhiya waan ogahay taa alla maxaa midna cab halkaa fadhiya oo le maxaa geliyey inuu ka hadal nimankaa laakiin ha ogaado ummadda muqaabilka inay ku gowracan tahay halkaa ha ogaado kaasi inay halkaa ku gowracan tahay ummadda mustaqbalkeeda inay halkaa ku gowracan tahay ha ogaado kaasina ha ogaado waxa uu dilayaa diintiisa iyo aakhiradiisa inay tahay ha ogaado inuu dilayo jiritaankii ummaddiisa iyo dalkiisa inuu dilayo ha ogaado inuu qofkaasi aanu waxba kala garanayn walow shahaadaha haystay hays ogaado inaan waxba kala garanaynin taasaan galabta leeyahay ra'yiga wadaadada dambeeto ee ogol ee le maydaanka waa inaannu dhex galnaa ra'yigooda in la xusuub mudan yahay wakhti uma haya iga raalli ahaada haddaan wakhti kale u hadlo ayaan ka hadli doonaa in sha allahu tacaala وبالله التوفيق وصلى الله على سيدنا محمد نعم مسألة مركة وحويان القول على الله بغير علم والشرك بالله أيهما أكبر طيب إذا لم يشرك الإنسان على الله لم يقل عليه أتقولون على الله ما لا تعلمون قريش تاسو كلها قريش لقد أشركت marka qofku kuma dhiiro karo marka ugu horraysaba alqawla cala allahi kuma dhiiro karo ida kaana yacrifu allaha subxaanahu wa tacaala hadduu ilaahayga qofku garanayo oo cadamadiisa uu garanayo oo uu garanayo khatarka ay leedahay ilaahay wujuudkiisa in la inkiro alqawlu cala allahi huwa akbaru shirki maxaa yeelay qofkaasi ilaahay markuu ku been abuuranayo hadalaan ilaahay abuurin iyo waxaan ilahay dhihin ou leeyahay ilaahay ku been abuuranayo ilaahay waa inkiray qofkaas maxaa yeele qofka waxaa ku filan keliyata inuu istaago oo waxaanu cilmi u lahayn oo ka istaago u yidhaahdo laa adri laa aclam imaamu maaligaa loo keenay baa la yidhaahdaa masaa'il fara badan xaggaa iyo looga keenay afghanistan markaasu wuxuu ka jawaabay wax yar aad u yar yuu ka jawaabay wuxuu yidhi intaasaan kuu soo socday maxaad su'aalaha iigu celiday oo ad igaga jawaabi weyday waa aan kaaga jawaabay buu yidhi jawaabtaadu maxay tahay buu yidhi waxaanan kaaga jawaabin ma aqaano weeyo jawaabtayda wixii aanan kaaga jawaabinin ma aqaano waayo jawaabtaydu marka qofku inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaanu dhihinin inuu ilaahay baa yidhi ku uu yidhaahdo ama wax ilaahay yidhi ou inkiro yidhi ilaahay ma dhihinin waxuu ilaahay xalaaleeyey inuu yidhaahdo ilaahay baa xarrimay waxuu ilaahay xarrimana uu yidhahdo ilaahay baa xalaaleeyey alqawlu cala allah inuu qofka maanta ma arkaysaa fatwada noocaasa bixiyaahi waa khatiira lilgaaya marka qofkaasi waxay u baahantah mawduuca in laga niqaasho marka masaa'il fara badanaa ka dhex baxaya runtii arrinta ayadaa alqawlu cala allaahi qofka odhanaya ma jahlan buu ugu been abuurtay waaba jahlan way tahay saxiixa ma camdan buu ugu been abuurtay oo inuu ilaahay ku been abuurto u qasday arrinta ayada ah ma wuxuu ugu been abuurtay wowna garanaynin wuxuu maa ka jawaab markaasuu ilaahay ku been abuurtay maxaa yeelay shay ilaahay xalaalay hadduu qofka yidhahdo waa xaaraam ilaahay waa ku been abuurtay marka ma ijtihaad baa u geeyo wowsan ogayn inuu ilaahay ku been abuurtay oo taxliil iyo taxriim buu la yimid walaa taquuluu lima tasifu alsinatukum اlkadiba hada xalaalu wahada xaraamu litaftaruu cala allahi اlkadib ina aladiina yaftaruuna cala allahi alkadiba laa yuflixuun buu yidhi ilahi subxaana wa tacaala marka waxay u baahan tahay in la kala saaro masaa'il fara badan oo u baahan weeye runtii in laga niqaasho oo kelimo kasta qofka uu ku dhawaaqo xukun bay leedahay shareecada islaamka kelimo kasta xukun bay leedahay shareecada islaamka kelimadaa ayada a marka maxaa yeelay diinta islaamku ictibaar bay siidaa alqowl waalkelima ictibaar bay siidaa ictibaarku waxa weeyaan qofku kelimad qowl ou yidhi ayuu islaamka ku soo galaa laa ilaaha ila allah muxammadun rasuulu ullah waa qowl qofku inuu ilaahay ku kufriyo kelimatulkufri oo ku dhawaaqana islaamku uga baxa iyadana kelimatliijaab waalqabuul oo nikaaxii ku saabsan cirdi qof oo maanta ma arkaysaa ka xaaraanahayay ugu xalaalowdaa kelimatu talaaqna qofkii xalaasha uga hayay uga xaaraantinimowday marka waxa weeyaan kelimaddu diinta islaamka ictibaar bay ku leedahay asaasiya qowlkuna wuxuu ku leeyahay ictibaar ictiqaadkuna wuxuu ku leeyahay ictibaar marka qowl iyo ficil iyo ictiqaad intuba diinta islaamka ictibaar bay ku leedahay marka waxay u baahan tahay alqowlu cala allah in miisaankeeda la saaro dabcan shirkiga haddii la yidhaahdo ilaahay wixii ka sokeeyey waa dhaafaa haddii alqowlu cala allaahi ou yahay macsiya wax oo ijtihaadaadkaas kale ku saabsan waa dhici kartaa laakiin inuu qofku ilaahay ugu qasdo inuu ku beeniyo yidhaha ilaahay been buu sheegay inuu yidhaahdo ilaahay been buu sheegay inuu yidhaahdo marka ma shirkiyay noqonaysa mase hayr shirki bay noqonaysaa waa masalo u baahan weeye waa min baabulcaqiida weeye waa mas'aladii u baahan weeye marka laga hadlayo yacni maanta ma arkaysaa maxaa qofka ku gaaloobi karaa in la yidhaahdo صaxiix ilahay waa leh subxaanaه wa tacaala wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa marka waxyaalahaas ku saabsan waxau dhaafi karaa markaa ma qowlba ou dhaafaya laakiin aan qowlkaasi shirkiga ou ka sokeeyo ma'aalkiisuna aanu ahayn shirkiga ma ficilba oo aanu ahayn ficilkaasi shirki aanu keenaynin maxaa yeele ficilka qaar baa keenaya waxaanan qowl ahayn oo keenayaa jirta maanta markii shirkiga keenaya oo hadduu saliibkii surto qofkii uma baahna in la yidhahdo muxuu keenaya gaalnimuu keenaya marka waxay u baahan tahay arrinta ayadaa in la kala fasliyo ayay u baahan tahay duuduubkeeda markii la fiiriyo ayuhumaa akbar dabcan dembi ka weyni badan ashirku billaahi ma jiro alqowlu cala allaahina fiihi tafsiil wabilaahi towfiiq
jasaaka allahu khayr ilaahay ka abaalmaryo sheekh maxamed rashaad muxaadaradaas qiimaha leh uu noo soo jeediyey walaalayaal su-aalaha lasoo qoray insha alla waqtigii su-aalaha wey su-aalaha lasoo qoray aad bay u fara badan yihiin qaarkood shalay baa laga jawaabay qaar maanta ayaa laga jawaabay qaar shirarkii hore ayaa looga jawaabay marka waxaanu samaynay waan isku soo ururinay waxa waxaan ka soo saarnay marka ma taqaanaa oo khuseeya ama sheekha aan rabno iyadoo waktigan aan ku xisaabtamayno inaan uga faa'iidaysano insha allahu tacaala marka hal su-aal hore ay hadda u baxday su-aasha labaad wuxuu saa'ilku leeyahay dhowaan ayaan tegay soomaaliya waxaan la kulmay laba masjid oo isku dhow oo midna jimco laga tukanayo midna aan laga tukanaynin markaan weydiiyey wuxuu yidhi waxay yidhaahdeen shaaficiyada ayaa waxay qabtaa ilaa afartan qof oo muqiimiina la helo oo degan inayna salaado inayna salaad jimce ayna ansaxaynin markaa taasi ma sax baa noo faa'iide ilaah kuu faa'iideeya
أوله قبل كل شيء آه، شروط قا- شافعي ودجيين أربعين رجالا أحرارا مقيمين أي ودجيين ومسألة اجتهادية وي مكو أنصح خطبة مكو أنصح يسا لبقوا في وحي كبدا نعم وكان أنصح يسا قف واعظة يقف دقي استهدي لها لو أنصح خطبة وحي كسي بدن وزيادة وي marka sidaa darteeda amaa qofku inuu musaafir yahay ma ku ansaxay mise kuma ansaxayd oo masale kaleeta weeyaan haddii marka dadka muslimiinta meeshaa joogaahi ay masjid jaamica leeyihiin awna qaado way masale kale ka hoos ratimayda awalan wa qabla kula shay masalada kale ka ratimaysa waxa weeye dhulalka iminka gaalado la joogo haddii dadku meel yar ay haystaan meesha yarna aanay wada qaadinin meel bay haystaanoo maalan markas yaray leeyihin markaskiina ma wada qaado markay tukanayaan dad badan oo kaleeto ayaa jooga maxay samaynayaan mas'aladaas haddii dadkii hore tukadaan dadka dambe bannaanka ku tukan haddana jumco kale ma tukan karaanoo khatiib ma samaysan karaan waa masale soo maha afartan ka badan laba boqol oo qofa meesha joogta meeshuna konton qof ka badan ma qaado khudbaddii jumcaad waa la aqriyey culimmadii marka waa kala saareen fatwadii markaanu u dirnay majmacu lfiqhi alislaami haddii ay maqlayaan dadka bannaanka taagan khatiibka khudbadiisa hadday maqlayaan khudbo labaad ma samaynayaan bay yidhahdeen haddii aanay maqlaynin way samaysan karaan bay yidhahdeen dab xadiidkii xaggee lagu daaweynaya marka ahaa meel keliyata in lagu tukada laba khudbo diidayay waxay yidhaahdeen hadafka khudbadu waxay qofkaani inuu maqlo oo mawcidada ku intifaaco sidaa darteeda marka mas'aladaas welina maanta ma arkaysaa baxtigeedii wuu sii socdaa waayo laba ra'yi qolan waxay yidhahdeen ma bannaana qolana way bannaantahay ayay ku- ay ku jawaabeen markii masalada loo dhigay labada ra'yiba way soo xuseen sidaa darteeda haddii meesha masjid jaamica ku yaalo dadkana uu qaado kulligood waxaa waajib ku ah inay masaajidka jaamica ku tukadaan allaahumma inuu masaajidka jaamica ay haystaan ahlu bidca inay haystaan ahlu shar inay haystaan aan salaadu gadaashooda ku ansaxaynin oo kale markaa dadka kaleeto waa ku tukan karaan meesha kaleeto u dhow waa ku tukan karaan cudur sharcigay u haystaan marka masalada marka sidaa darteeda ninka wuxuu yidhi la- meelaan kusoo arkay laba masjid oo isku dhow midna lagu tukanay midna lagu tukanay arbaciinayna u xadideen masaladaas ijtihaadi weeye arbaciina dukuuran maanta axraaran muqiimiin waa masala ijtihaadiya Eh, qofka mariidka dabcan kuma waajibin musaafirka kuma waajibinin eh, maanta cabiidda kuma waajibinin xadiidkaa soo keenay nisaagii kuma waajibin wahaluma jar ee kuma waajibin bay leeyihin xadiidkaas sidaasuu xusaya marka sidaa darteeda sababta oo ay ugu tukan waayeen ay u kala tukanayaan waa maxay hadduu masaajidku qaado asaan ahlu bidca haysan halka masaajid inay ku wada tukadaan ayaa u bannaan haddii ahlu bidca ay meesha haysto masaajidkii weyna ay haystaan masaajid kale inay ku tukadaan dadka ahlu bidcada ahayn ayaa u bannaan wabillahi tawfiq aniga fahamkayga waa sidaa wey
waxaa mar walba soo laalaabtaa oo dadku ay aada u jecel yihiin culimmadu inay u ducayso in ilaahay dhibaatooyinka haysta sida cudurrada iyo wixii la mida inuu ilaahay ka qaado inay culimmadu ilaahay u baryaan waxaa marka ka mida oo dhowr jeer soo laalaabtay ducooyin ay dadku rabaan si khaasa in loogu duceeyo iyo kuwa caama labadaba Een, markaa sheekh waxaan ka codsanaynaa insha allah sida ay walaaladu soo qoreen in tu caama iyo tu khaasa labadaba uu u duceeyo dadkaas dadkaa waxaa ka mid a hooyo odhanaysa wiilkayga oo baari ii ah ayaa xanuunsanaya ee iigu daceeya in ilaahay caafimaad ii siiyo ee gabadh